ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wbarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan aroorya suuban kula soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwanay qor-aan oo halkan si toos aad uga dhegeysataan maalin weliba marka laga reebo sabtida iyo xad qeybaha dambe dhegeystayaashan fursadda u siyaasay kusoo kakicin ku abaristeen maqalka idaacadda dhegeystayaal qeybaha dambe eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan sida caadadayna ahayd wargeysada the standard iyo sidoo kale daily nation ayaa soo qabanayaa iminkan dhegeystayaal wuxuu halkan saaka wargeyska cibaan kaga dhiga dreams at risk waxaa iminkan dhibaato ku jirta leeyahay mise qarka u saaran rajada iyo ceelaha markaas inta badan ay ku haminayeen ardada oo hadda dabcan fasalka koowaad maanta u tillaabsanaya mase waxaa loo yaqaana forman dhegeystayaal fasalka sideedaad ee k c b ayaa sanadkii aynu soo dhaafnay soo sameeyeen kadibna guulo kala duwan ayay dhammaantood soo kala hoyiyeen sida warbixinta halkan uu ka diyaaray wargeyska the standard bogiisa afaraad iyo shanaad waxaa laleeyahay hadda waxaa dhibaato iyo caqabad haysataa waalidiinta iyo sidoo kale ardada fahmada badan ama ardada markaasi loola jeedo imtixaanadii dabcan buundooyinka ugu wanaagsanaa ka keenay ayaa hadda laleeyahay waxay la-yihiin qarashlaa waa dabcan qarash iyo sidoo kale waxay iskuullada ku aadaan haddaba maxay tahay waxyaalaha ay usoo dadaalayeen ee fasalka sideed aad ee haddee aysan u gaari la-yihiin yoolkoodii iyo mustaqbalka imikan ay sii doonayaan inay dabcan usii haminayaan meel fog inay ka gaaraan wargeeska ayaa warbixin ka diyaariyay saaka waxuu halkan soo qaaday warbixinada sida gorgo dhuguur saddex boqol sideetan iyo laba ayuu markaasi santimary school yaada iyo sidoo kale equara wangari saddex boqol sagaashan iyo sideed iyo sidoo kale fabian omondi saddex boqol sideetan iyo koma kakamega high school emmanuel mwande saddex boqol lixdan iyo lix twinley high school wicliff onyango saddex boqol sagaashan lenana school regina geh saddex boqol sagaashan iyo sagaal iyo christina nyaboke saddex boqol bomamba high school ruther oguru saddex boqol afartan iyo laba mumbu waa mugumo girls st mary mumias girls velmena makungu saddex boqol lixdan iyo laba federal mugumbi saddex boqol lixdan iyo toddoba max ayuu halkan wargeyska saaga soo xushay magacyadooda waana kuwa hadda laleeyahay waxay iminka la dala dhacayaan oo sidoo kale ilaa haddana ay maanta albaabka lugta ay saari doonin kadib markii la sheegay inaysan haysanin lacaga qarashaadkii waalidiinta inay yihiin kuwa aada u danyar oo sidoo kale soon awoodi karin iyadoo madaxweynaha shalay maalintii shalayta uu sheegay in dhammaan iskuullada berri ay dib ugu laabanayaan caruurta aadi karayaan sidoo kalena uu lacag gaaraysa ilaa iyo saddex boqol iyo lixdan bilyan oo lacagta dalka dabcan uu bixiyey si wax loogu qabto iskuullada hoose dhexe primariga secondariga iyo sidoo kale agabka buugaagta loo baahan yahay oo hadda cabashada ay ka wadaan waalidiinta manhajka c b c iyo sidoo kale macalimiinta iskuullada sare in markaas aysan fijirin balse lacagahaasi wax loogu qaban doono loogu qarash garayn karo ama loogu qarash garayn doono xaaladaha hadda markaasi taagan si wax markaas looga qabto loona yareey baahida waxbarashada waddanka ka taagan horaan ayay markaasi dowladda sheegtay inay wax badan ka qaban doonto kana bedeli doonto xaaladaha macalinyarada waddanka ka taagan iyadoo hadda soddon kun oo macalimiin ah la qoray iyadoo sidoo kalena hadda ay socoto macalimiin kale loo qorayo laakiin hadda waxaa la isweydiinayaa sababta maxay tahay dowladda ilaa hadda aysan u soo daalin lacagaha la rabay in caruurda wax looga bixiyo qarashaadka iskuullada waana wargeyska warbixintiisa saaka boggiisa afraad iyo shanaad iskuulla arday fara badan ayaa laleeyahay saaka ma aadi doonaan iskuulladooda iyadoo ay tahay maanta mid lagu dhammaan ay ku wada waa dhammaan fooman ay joongaraynayaan mise ay tegayaan ardada fasalka sideedaad ee kasoo gudbay sanadkiaynu soo dhaafnay ee labada kun labaiy labaatanka nolol kale ayay doonayn nolosha kale inay ka bilaabaan iskuullada sare ee secondariga loo yaqaana dhegeystayaal saaka warbixin ayaa laga diyaaray gobolka waqooyi bari in northern kenya laleeyahay maxaa lasoo haqaday bogga lixaad ayaa si toos u aadaynaa dhegeystayaal warbixin ay soo diyaarisay wargeyska the standard ayaa halkan uu ka hadlaya xaaladda iyo dhibaatada hadda murugada leh ay ku jiraan dadka gobolka waqooyi bari maxaa keenay dhibaatada iyo murugada dhegeystayaal halkan waxaa laga hadlayaa waxaa dabcan yaallaa dabcan waa xoolaha oo markaasi abaartii dhibaatada xoogan ay ku habsatay ku keentay oo meelaha wadooyinka markaasi agagaarka wadooyinka yaala halkan waxa ay wargeeskow ka diyaariyeen maxay tahay ballanqaadyadii dadka waqtigii ololihii loo samayn jiray oo hadda aan loo samaynin maxay tahay sababta loo hilmaamay dadka xoolodhaqatada waa su-aalo fara badan uu saaka wargeyska halkan ka weydiinaya dadka lasoo doortay ama laga soo doortay gobolka waqooyi bari halkan waxa uu ku tilmaamay in dhammaan ay dan iskaga dhigeen laakiin ballamada ay ku fiican yihiin dabcan siyaasiyiinta gobolka waxaana halkan la sheegay in hadda ay dabcan ay dhibaato iyo qowmeyn ay ku jiraan dadka xoolodhaqatada ee gobolka waqooyi bari ku nool gaarisa wajeer mandhira marsabit iyo sidoo kale sielo waxaana halkan wargeyska oo tilmaamaya intaasi ay tahay ballanqaadyada mar weliba dadka xoolodhaqatada looga faa'iideysto in haddana aysan helin wakhtiyada dhibaatada iyo xaaladaha adag ee jiraan halkan ayuu wargeyska dabcan soo dabcan ka hadlay iyadoo dabcan xoolaha baktiyey dabcan wadooyinka agtooda yaala iyo sidoo kale meelaha laga guurayay ee tuulooyinka ayaa wuxuu leeyahay waxaa halkaasi iminkan dawarsanayaan ama dawarsanayaan ciida iyo sidoo kale dhurwaaga waxaana lagu sheegay inay tahay in intii wadooyinka ay hayeen inay arkeen kumanaan xoolo ah oo markaasi tuulooyinka dhexdooda dhex yaala iyo sidoo kale meelaha shubabka loo yaqaana dhegeystayaal iyo sidoo kale meelaha dabcan wadooyinka agtooda halkaasi ayay isha markaasi qabanaysa dhibaatada iyo xaaladaha adag ee hadda gobolka ka jirto laakiin taasi hadda looma arko ama siyaasiyiinta uma arkaan in dhibaato ay gobolka ka taagan tahay haddaba wuxuu u soo qaaday tusaale in xildhibaanka asaga sida uu ku nool yahay ayuu u malaynayaa in dadka xoolodhaqatada ay ku nool yihiin laakiin taasi ma aha xaqiiqda ayaa markaasi kala fogayu tilmaamaya in ay hadda tahay empty promises waa dabcan waa ballanqaad aan sidoo kale toona waa ballanqaad been ah ballanqaad waxba aan looga qabanin waxyaalaha inta badan ay u sheegaan dadka iyadoo wargeyska waxba uusan u reebanin xaaladaha iyo waaqica markaasi taagan oo kaga hadlay iyo qowmameynta ee bogga lixaad markaa tagta dhegeysa the standard wuxuu sheegayaa in ay sidoo kale ay tahay xaalad murugo leh ay gelinayso in aad arkayso in dad markaasi xoolodhaqato ah ee lahaa kumanaan xoolo ah iyo sidoo kale boqolaal inay markaasi ka dhammaadeen balse hadda aysan hayn waxay noloshooda ku kabaan hadday tahay ari iyo hadday tahay waa dabcan ariga idaha iyo sidoo kale lo-da waxaa sidoo kale geela iyo dameerada ayaa inta badan laleeyahay hadda inaysan haysanin waxaa halkan waxaa laga weydiiyey jilo galgalo oo markaasi lahaa toddobaatan lo ah laakiin hadda wuxuu markaasi gacanta kaha uu keli ku hayaa hal neef oo lo ah waxaana uu sheegay in hadda ay tahay nasiib darro waxaa markaasi ku dhacday sidoo kale uusan haysanin wax lacag ah caruurtana sidoo kale ee xaalad adag ay kaga jiraan isagoo inta badan uu leeyahay ay u barteen caruurta inay markaasi dhammaan caanaha ama xoolaha ay inta badan ay ku intifaacsan jireen hadday tahay hilibka iyo caanaha laakiin taasi hadda ma haysan ayuu leeyahay keli ma ah dadka wax la weydiiye laakiin waxaa inta badan arkaysaa nin markaasi asagana lahaa laba boqol iyo saddex ilaa iyo laba boqol todoba lo laakiin abaartii darneed ee wadanka markaasi ka taagan dabcan ka taagneyd haddana ka taagan ayaa dhibaato ku keentay saameyn xoogana ku keentay wuxuu hadda markaasi ka faramaran yahay xoolihii oo dhan laakiin wuxuu hadda meel hoy uu ka jira oo keliya doqosha oo markaasi asagii caruurtiisa usan haysanin wax ay markaasi maalintaas ay cunaan ogsoonow waxaa leeyahay waxuu markaasi laga warhayaa dadkan waa talaaso adano waxaa leeyahay ogsoonow waa laga warhayaa oo xaaladiisa cid badan way og tahay hadday tahay siyaasiga iyo hadday tahay wakiilka hoose laakiin taasi cid markaasi dheg jalaq u siinaysa ma ahan sida wargeyska marka hore uu ku sheegay waxau u tilmaamay in keliya uu malaynaya ninka xildhibaanka ama ninka siyaasiga ah inta badan wax badan ka qaban kara kana bedeli kara xaaladaha deegaanka laga soo doorto waxa uu u maleeyaa sida uu asaga uu ku nool yahay inuu markaas dadkiisa ay ku nool yihiin ama ay u nool yihiin laakiin taasi ee lagu tilmaamay inay tahay mid ka fog oo sidoo kalena tilmaami karin laiskuna barbardhigi karin xaaladaha iyo markaa loo fiiriyo ballamada bilaha ugu hore iyo wakhtiga ololaha siyaasadda inta hore waxaa markaas la sheegayaa maalmaha in markaasi madaxa la tuso dadka waa maalmaha markaas lasoo doortay saddexda biloodo tusaale ugu soo qaatay laakiin bilooyinka iyo sanadaha ka dambe waxaa u muuqataa dadka inay markaasi mugdi kusii jiraan weliba khaasatan dadka gobolka waqooyi bari sida wargeyska uu tilmaamayo tani waa nasiib darro waana guul darro ayaa la leeyahay waxaana tan ee hadda ka hadlaysaa dadka xoolodhaqatada sida ay hadda indhahooda dabcan ay u qabanna ay yihiin qoraxda ama sidoo kale dhulka inta badan waxaa laleeyahay waxay isku wada hayaan indhaha haba kuu sii darnaatay nafaqa darrada iyo weliba baabba ah inta badan haysato dadka waa dadka waaweyn iyo hooyada iyo dhallaanka kaaga sii daran nafaqadarada carruurta haysato ayaa haddana dhibaatada ugu xoogan ka haysataa w w f kenya ayaa hadda markaasi program ka wada oo gaarsinaysa cunto markaasi xiran oo qoysaska dhibaatada iyo abaaraha gaareen yuusuf waato oo manaja ka ah ayaa markaasi sheegay in dabcan baaritaano ay ku sameeyeen ogaadeen xaaladaha cimilada iyo dhibaatada iyo wax ka qabad la-aanta taasi hadda sii dhabadheeraatay laguna sheegayo in hadda dhibaatada iyo problemka ay ka haysato biyola-aanta iyo dhulka markaasi qalalan oo muddooyinkii ugu dambeysay shantii sana ee hadda roobab ay markaasi ku diin haba ku da-aane waxaa leeyahay laakiin waa in yar oo keliya meelaha qaar laakiin dhibaatada way jirta ee laleeyahay saaka farintanna waxay ku socotaa dadka siyaasiyiinta oo laleeyahay wax walba way awoodaan karaankooda inay ka qabtaan lana qaybsadaan dhibaatada iyo xaaladaha adag ee gobolka uu hadda ku jiro bal daqiiqadaha yar ee soo haray dhegeystayaashaan siin doona laakiin hadda ii ogolaada dhegeystayaal inaan soo qabto weli waxaa soctaa dhegeystayaal dibadbaxyada iyo isku imaatinka ah ay markaasi abaabulayaan azimiyo la umoja one kenyan alliance ama one kenya coalition party uu hogaaminayo raila omolo odinga shalay ayuu tilmaamay kuna sheegay aniga ixir waxaa sidaas yidhi raila odinga dabcan raila ayaa sheegay in hadda uu qiil kaga dhiganayo arrimaha canshuuraha laakiin wuxuu sheegay raila odinga inuu faraha markaasi ka qaado madaxweynihii hore iyo qoyskii uuna sheegay in hadda uu ku noqday dhibaato sidoo kalena doonayo in uu dhibaato u keeno inkastoo laakiin mamangina waa madaxweynihii hore dalka hooyadiis ayhashay ee hadashay sheegtana in lacagaha iyo canshuuraha uu sheegayo madaxweynaha in ay bixinayso laakiin haddana waxay markaasi ka noqotay mid hadalhaynta ugu badan ee waddanka iyadoo madaxweynaha dalka william samoy ruto uu sheegay in dhammaan cid waliba ay bixin doonto canshuuraha raila ayaa hadda la leeyahay waxaa bixin doontaa saddex boqol soddon iyo sagaal milyan oo lacagta oo gaasaska ah ee waddanka markaasi uganda uga imaato inkastoo laakiin raila uu asagana aad isku adkeynaya wuxuu leeyahay hadda waxaan halkan u taaganahay inaan difaaco madaxweynihii hore iyo qoyskii uhu dabcan jomo kenyatta ma aha mid markaasi lagu xadgudbi karo balse waxay mudan yihiin mudnaan iyo qadarin iyo ixtiraam ayuu leeyahay raila odinga laakiin halkan markaad fiirsay qaybta kale ee wargeyska boggiisa afaraad waxa uu leeyahay madaxweynaha waxaan arkayaa hadda in qaarkood ay u hogaansameen inay markaasi bixiyaan canshuuraha iyadoo shalay uu sheegay madaxweynaha kadib dabcan kulan dabcan waddada uu kula hadlay dadka shacabka wuxuu tilmaamay sheegana in hadda la ogolaaday in la bixiyo canshuuraha dadka qaar oo markaas ula jeedo madaxweynaha iyo qoyskiisa oo madaxweynihii hore iyo qoyskiisa iyo weliba siyaasiyiin kale oo inta badan lagu tilmaamay inaysan bixinin lacagaha canshuuraha hadda ayuu sheegay in cid waliba waajib ay ku noqon doonto weliba dadka aadka u sareeye oo loogu jeeda siyaasiyiinta dadka sumcadda ku leh iyo dadka ganacsatada ah maalqabeennada ayuu tilmaamay in hadda meel kale oon loo mari karin ama shoodkaad aysan jiri doonin cid welibana ay qaban doonto dabaqa ay ku soo dhici doonto haddii markaas ay isku dayaan in ay markaasi baalmaraan waa hab u bixinta canshuuraha ee dalka waxaana uu sheegay inay tahay waajib qaran oo keliya ah laga qaadi doono canshuuraha dadka tabarta yar dadka waa dabcan dadka taagta yar dadka sidoo kale lacagaha yar soo gala keli ah oo caado markaas ka noqotay waddanka madaxweynaha ayaa hadalkiisa sii watay wuxuuna tilmaamay sheegana in lacagaha deymaha waddanka lagu leeyahay in cid kale aysan laga fadhin inay bixiyaan balse looga fadhiyo in dadka shacabka ay bixiyaan lacagaha deymaha waddanka lagu leeyahay wuxuuna sheegay keliya waxaa lagu bixin karo inay tahay in canshuuraha la bixiyo sidoo kalena uu waddanka wax soogal u lahaado una waxtar waxyaalaha uu soo galo waxtarna u lahaado waxna loogu qabto dadka shacabka laakiin haddii la siyaasadeeyo waxa uu tilmaamay in ay wax waliba hoos ay geli doonaan taasina wuxuu ku sheegay in hadda xukuumaddiisa ay wakhtigaasi hadda ama ay joogin laakiin wuxuu leeyahay keliya waxa waddanka lagu badbaadin karo waa canshuur haddii canshuurta la bixinina dabcan wax hagaagayo ma lahan oo sixir bararka iyo xaaladaha adag ayaa waddanka markaasi lagu sii jiray waa sida markaasi madaxweynaha uu leeyahay laakiin hadda waxaa markaasi luqunta iskula jira raila odinga iyo sidoo kale ruto oo ayaga markaasi hadda dabcan isku xabad qaraacanaya raayila isagana aansan gabanaynin wuxuu leeyahay georgi waxaa wata koomana aqoonsan madaxweyne oo wuxuu leeyahay doorashana aadi haddaad nin tahay oo aad ishubto dadka ay ku rabaan waa hadallada markaasi maalintii shalayto uu kibra uu ka jeeday ground ee kibra ee kamakunji dhegaystayaal sida markaasi raayila uu sheegay raayila wuxuu sidoo kale sheegay in isbuuc weliba ay dhici doonto ama isbuucyada uu ku sheegay soo socda inay ka dhici doonto kak oo dabcan ay ka dhici doonto machakos halka sidoo kalena bungoma ay ka dhici doonto waxa uu sheegay in isku soo baxyadan ay tahay mid loo golleeyahay sidii lagu wiiqi lahaa looguna hortegi lahaa awoodda madaxweynaha hadda xilka haya laguna sheegay in uu dhibaato doonayo waddanka in uu geliyo cashuurahana sare ugu qaado difaaca dhinacyada kala duwan ee raila iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka dabcan william ruuto arrimahaas isaanka wargeyska boggiisa ciwaan farwaweyn ogo subcan ku soo qoray wargeyska daily nation iminkan dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan siyo eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban meel walbaa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaan filayaa si qurux badan inaad ku soo wada kakacdeen iskana warqabtaan xaaladaha jawiga inay degan yihiin inta dhibaataysan ilaahay subxana watacala uga baryana in dhibaatada ka dulqaada inta xanuunsanna xanuunada dabelada ilaahay uu ka raaciyo inta muraad qabtan ah muraadkoodaan macsiyo lahayn ayaan ilaahay uga baryana dhegeystayaal balqadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha iyo saaxiibka ugu hore saaka subax wanaagsan soo dhowo wcalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu soo dhowo seed haye
dhuloo waxaa jira ma sheegi karno laakiin hadda magaalada aan joogo nabad baan kaga barnay alxamdulilah rabbi caalam waa fiican walaalo aad baad umaadsantahay siyaad banaanay star f m subax wanaagsan soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu maxamed tabanoo ku sugan gaarisa county dhikaburi xaafad la yidhaahdo kabuurey maxamed oo ka baran saaka maasha allah boqolkiiba boqol aad baa lagu barwaaqaysan yahay intaan aragnay haye
marka dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay maalin wacan oo wanaagsan istaana waxaan leeyahay caafimaadka iyo barwaaqada allah u barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi aad baad mahadsantaha wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saaxiibkaasuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya subax wanaagsan soo dhowolaale asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu baabaa soo dhow malaa'ika ku dhawaato aba waa macalimo xagardheerankaa sobcaha magrib macalimo xagardheere ka waran saaka ilaah baa mahadle abow meel badan aan soo maray hadda boostejida nairu baan joogaa ilaah baa mahadle wax dhib ma jiro ma maqasho haye intii bugta allah cafiyo intii dhimata allahu naxariisto ma maqasho aamiin waalidiinteyna allah cafiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu baaba maclimo uu mahadsan yahay xiga dheere xigaha kale qadka telefoonka soo dhowla wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
madheer calayhi salaad waaye aha
ilaahay naxariistaan kusoo kacnay laakiin dhib oo waa un jiraa ilaahay dheefa noogu bedelaan leenahay maslaha ilaahay ka baryayna laakiin hadda wax is eebsan yahay ma arkayo subaxnimadan aad iyo aad
idinkana waa idin salaam insha allah shukran waan ku salaamayna star f m soo dhowo
waan dhawahay bakado subax wanaagsan wax la mid ah tanaariba ka waran saaka
alxamdulilah walaalo waa iska wacannahay awbariga waa iska wanaagsan yahay aha waxa qaayla maana maqlaan alxamdulilah ilaahay baa maxaad iskale maadaama meel baadiemiya aan ku nool nahay aha alxamdulilah walaalow aad baan ka fiicanahay hadda maqalkeedana waa aadi alxamdulilah subax wanaagsan saaxiib baan ku salaamadii dhegeystayaashiba shukran star f m subax wanaagsan walaal soo dhow waan ku salaamayaa walaal magacaaga soo dhowow
Halo.
Waa ku- waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
Halo.
waan ku maqlaya fadlan iska gaaba aaladda maraadiyaha Fiican ma insha Allah.
magacaaga ii sheeg waa tahay soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa dhimbi loo joogo isli dhimbilow islii ka waran xaaladaha dhegdheg soo maahan alxamdulilah kheyr waaye maanta alxamdulilah nicmaa lagu soo kacayo cibaadada suuqyaha waa la furay nicmo rabbi waaye aada loo fican yahay haye idaacadda maqalkeeda oo kale waaye waxbama jiraan boqolkiiba boqol waaye mhm muslimiinta dhammaantood waa salaamayaa anagoo ku salaamayaa idaacadda howlwadayaheeda kulli waa salaamayaa boqolkiiba boqol dadka nadiiftana rabaa loo keena shukran aad baad mahadsan tahay star f m soo dhowo Assalaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu Ah, Xasan Barre oo meel Kurrasi ah ku nool.
korise ka waran
Alxamdulilah nabad baa lagu abariistay.
aha
Waa la fiican yahay jawi waa iska fiican yahay wax ka dar ma leh.
shukran aad baad mahadsan tahay star f m soo dhowow walaalaa ku salaamaya magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
maxamed maxmed kaynaan qoone qoone ka waran maxamedow alxamdulilah nabad baan ku barin haye
wax dhibi ma jiraan iskullaha waa loo kacay marka arrimaha waa alxamdulilah abaarahan baan hadal haynaa waa sax
duqar hayla naftii ma waan hadal haynaa oo arrimahan uu hadda soo saaray waan la yaaban haye
wuuna ku saxan yahay oo maaragta madaxweynuhu u dhiirigelinaya dhiirigelin bay u noqonaysaa aad iyo aad
marka waan ku salaamaya yuusuf shukran aad baad mahadsan tahay star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
alxamdulilah waa macu cabdullaahi oo kaasoo ahay magaalada hadhaadho dhadhaab eh
hadhaadho hadhaadho hadhaadho ka waran
alxamdulilah si fiican usoo kacay baba haye
waas ka fiican alxamdulilah ilaahi waa bana siiyaalena meel kastoo joogno shukran aad baad mahadsan tahay star f m soo dhow
halo waa ku salaamaya magacaaga
bakada waa qordeer burbur oo mandheero burburu ka waran wallahi xaafada burbur bakada xaafada bur mandheero maadaama guryaha rab sharafshe ay taagan tahay wallahi jawiga uu degan yahay waa dhul wax jirba oge haye
marka waa idin salaama dhammaantiin Eh, maxamed daayir dhaqane oo ijaar asagana salaansi kalilab aan ku salaamaa dheh markaan hergab hergabaysanahay daraata markii tiagaas askarta sharafshada dhaciisa tiagaas askarta ay daadinayeen sanka afka iga gashay markaan hergaba igu noqotay bilaankuna waa xanuunsanaya shukran allah ku cafiyo sida gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonkan siinaya dhegeystayaal goorro warkii sideedii subaxnimaad maqli doonta ha raalli ka noqdo bal xigaha kalean sii siinayaa subax wanaagsan soo dhowow walaal magacaaga Hello.
waan ku salaamaya
وعليكم آه، محمد ابراهيم وقاص الله عبد soo dhowow
aad و aad waa barinay alxamdulilah aladi axyana bacda ma amaatana wailay mashuur Mhm,
nabadaan ku baranay inkastoo shalay magaalada qallaasee ka dhace mhm, ee, nabada nafir nuga leh mhm.
waxaa dhihi lahay dadka ee, labada bere saddexda bere ganacsiga waa istaagay marka waxaa dhihi lahay nabada laga shaqeeyo aha.
Een, dadweynaha nabad ay u baahan yihiin maamulkana ka shaqeyn dhihi lahay aad w aad wakusalami shukran waa ka xumay dhegeystayaasi xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waan ka xumay dhegeystayaas isagana lacag uguma jirto waxaan leeyahay waqti kale aad ka faa'iideysan doontaa bal xigaha kale star f m subax wanaagsan soo dhow
waa dhawaa yuusuf baka salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa odaygii buraara ayaa buulgududa soo dhow adeer buraale maxamed waan dhowna adeero ilaahay baa mahad leh haye musliminta ilaahu abaartiyo qorax walbaan xitaa inaga soo qabooji maan leenahay aamiin ilaaha mahad leh waa iska wanaagsan gaaris dee waataan kuu sheegayna sidii baan caamaha biyahaas kaga galanaa annaga haye kala qaba ma qabo faway sidii ilaa ogood duqi hore duqi dambe waxaan caamaha biyaha gaariga meeqaadii u sugay haye dhibka annaga waa intaas la gara waan wanaagsan aabba waan wanaagsan waan ku salaamay shukran baaba aad baad mahadsan tahay waa ka xumahay idaacadda star f m codta gobolka waqooyi baad dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa ku mahadsantihiin la socodka jaanqaadkii xulashada idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari soo dhow walaal subax wanaagsan halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu Ah, maxamed cali oo kaala soo hadlaya magaalada gaarisa gaariso gabar maxamedow wallaahi waa dhagdhag waa dadku abaan waanu laga sheegeynayna waanu la calacalaya ilaahay aanu soo qaboojiyo haye
marka walaahinta waxaa waaya dee ballamihii ruuto kasoo ugu soo bixi waaye marka raila waxaa leeyahay cagta cagta u saaran ha haddaw neefta ku celiya yidhaho neefta neefta ilaa wax ka ogolaa waa sababo hal balna u oofin ma laha aad hal iyo aad salafaanu leeyahay hal salafaanna lacag annaga dan nooguma jirto Mhm.
asiga dinta asiga ah, ba- shanta boqol siyaata afar labaatan todoba iga goosanaya Mhm.
Ee, haddana markaa celinaya waa labaatan iyo todoba marka Mhm.
waxaa waaya fifty four uu goosanaya shanta boqolna wuu iga ceshanaya marka anigu xadaymaysa waa ii faa'iideeyey haye marka ana- oo neefta ku celi neefta ku celi aan leeyahay waxba shukran aad baad mahadsan tahay wax kasta shukran shukran waa tahay dhegeystayaasha way mahadsan yihiin xigaha kale qadka telefoonka u dambaan siinaya kadibna warkii aan si toosa u wada dhegeysan doona hadduu eebaha raalli ka noqdo saaxib yaal dhammaantiin waa ku mahadsantihiin dhegeysiga walaal soo dhowo magacaaga waa ku salaamaya soo dhowo
calaykum salaam walaal magacaaga nijan
yaa qadkii baa ka go-aya wiilkaasi waa ka xumahay laakiin mar kale uu soo beegsan doonaa iyadoo dhegeystayaashay aada iskugu cerireen qadka telefoonada laakiin qadka telefoonka dhegeystaha ugu dambe iyadoo daqiiqado yar ay noo soo hareen warkii wada dhegeysan yuusuf doona bakad waa ku salaama walaalkay macaan shukran soo dhow
waa cabdiqaasin cabdi cali masaajida xaafadda bulqasab haye ka waran saaka cali masaajida wallaahi walaalow abaar abaar un ma ogey dhibaato kale ma jirta nabadaa jirta ee horta walaalkay adiga iyo daadihiyaalka barnaamijka star f m dhammaantiin waxaan in leeyahay salaan boqol iyo tobankii afarta yaan horta inku salaamaya shukran muxushmuha maliirona waxaan leeyahay kariibow muxushmuha aad iyo aad aa lagu jecel yahay m b meeshaan kasoo galay weli ada oo kaloo ma arkin waxaan leeyahay allaha ku sharfa dadkaada sidays maandhow ugu soo laabato ood ugu soo noqoto haddana kusoo noqoya aragaan leeyahay la qaybsa marxaladda ay joogaan waana ku salaama walaalkay waan kaa qaad saaxib shukran aad baad umahadsan tahay haye xigaha kale ee ugu dambaan siinayaa soo dhowow halo walaal magacaaga wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu may maqlaysaa waan ka xumay dhegeystaas oo qof raba inuu hadlo laakiin haddana cabsoonayo walaal soo dhowow
halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu adeer calisow soo dhowow
wadacalis wey waxaa weeye ma qof muslin oo hadla faham qaadanaya jira
haye maxaa ku keentay
wax riba oo ad ujeeda seed u gelaya wax ribadoo diinteeda ay xaaraanta dhimayso dadku bawaalan yihiin ma diinta ay hilmaameen dadku maxaa hadda ku keentay maxaa ku keentay hadda waxaa ku keentay maxay tahay
way siyaasa iga maaha wallahi midaas haye wax waxna waa siyaasad waxna waa riba diineeda bo waa sax aad iyo aad
wixii aan diintayada waafaqaynin waa qofka muslimka ahaan uu ka dheeraad waa sax
marka tan siyaasadda waxaa weeye dawladdanu waxay noqotay dawladdii ugu liidatay maxaa yeelay haatan haddii aan afiirinno waxbarasho iyo meel walba waxa weeye ummaddii waa la cabaadaya marka waxaan leenaha howlaha waa inay iska socdaan mucaaradnimadu aad baad umahadsan tahay baaba salaamu
hortiisa wallahi inay iska socdaan cid waliba hawsheeda inay iska socoto waa sax aad ay umahadsan yihin saaxiibada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee ku xiran la socda dhegeysan oona ku mahadsantihiin xulashada idaacadda star f m
ahlan wasahlan oo marxaban kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaad joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan xaaladda dalka suxal boosniin ilaa jimco ayaa si toosa uga maqashaan warbaahin kasta taarikhdu waxay ku beegan tahay lixda bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelinayn uguna bilaabmaya qeybta ugu horee barnaamijkeena hogaanka ee xaaladda dalka dhegeystayaal si wada jira waxaa idinkugu daadiin doona anigu waa musax ismaaciil weliba yuusuf bakad dhegeystayaal dabcan waxaa markaasi aanu eegi doonaa waxyaabaha dalka ka taagan kana taagnaa maalmihii lasoo dhaafay iyo weliba arrimaha markaasi la xidhiira siyaasadda ayaanu eegi doonaa mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal gobolada kala duwan ee aad ku sugan tihiin ayaa markaasi naga maqlaysaan sidoo kalene barteena internetka ayaa si toos ah inooga dhegaysanaysaan gobolba joogtaan haddii markaasi barnaamijka waxaanu ku eegnaa arrimaha siyaasadda arrimaha markaasi dalka ka taagan xaaladda markaasi dalka dhegeystayaal ayaanu eegnaa iyadoo aanu eegi doonno isqabqabsiga siyaasadeed ebika soo kordhay sidoo kalena maalmihii lasoo dhaafay ka jiray ee dalkani kenya si gaara waa midka u dhexeeya madaxweynaha dalka william ruuto ee qoyska waa qoyska dabcan madaxweynihii koowaad ee dalka kenyatta family iyo weliba raila odinga isaguna dhinaca ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal xitaa ku dar qoyska moy family oo iyaguna qeybka ayaanu eegi doonaa arrimaha la xidhiira canshuuraha ee laisku haysto iyo raila odinga oo hadda imika leeyahay dabcan ha ku soo dhabanin uhuru kenyatta ee aniga toos ii soo abaar kaalay i xir ayuu leeyahay raila odinga oo sidoo kale leeyahay waxaanu doonaynaa in meesha laga saaro hanaankii cusubnaa ama qaabkii hore ee doorashada ee i b c ee markaasi ama waa doorashada markaasi la tegayo sanduuqyada ama polling stationska in meesha laga saaro oo qaab digitaal oo sida wadamada maraykanka oo kale ay u codeeyaan in laga dhigo waxyaaba lamid isaguna imika soo probos garaynaya ayaanu eegi doonaa hadduu eeba yiraahdo laakiin iska waa iska fahamsan tahay dabcan weekend ayaa laga soo baxay yuusuf sabti axad waa og tahay heerkulka siyaasaddu waa uu isbedelaa sabti iyo axad markii la gaaro khamiis jimco sida siyaasadda ay u qawowdahay sabti markii la gaaro ama axad markii la gaaro waa xilligii siyaasiyiintu iyagu markaasi la soo bixi jireen ushooda olihii iyo gantaalada xilligii ay la soo bixi jireen ayaa la joogaa waxaan leeyahay yuusuf hadda qofkii dalka dibaddiisa ka yimaada oo kenya ku cusub wuxuu u malaynayaa election time yacni xilli doorasho ay jirta ayuu u malaynaya yacni heerkurka siyaasadda siduu cirka iskugu shareero oo keliya wuxuu is leeyahay tolow isbuuca soo socdo ama laba isbuuc kadib ama hal bil kadib dalkan doorashayaa ka dhici doonta laakiinse ma ogo in laba bil saddex bil afar bil shan bil ka hor ay dalkani kenya doorasho ka dhacdo oo siyaasadda lagu jiray laakiin haddana halkii iyo dib loogu laabtay ayaa leeyahay dabcan waadna arkaysaa arrimaha markaasi iminka taagan maalmihii lasoo dhaafay waxaan kasoo hadalnay arrimaha la xiriiray securitygii weliba in arrimaha waa ilaaliyaasha madaxweynihii hore ee hoos loo dhigay ama la yareeyey kadibna arrimaha canshuuraha iyo waxyaaba la mid ah laakiin hadda madaxweynaha wuxuu sii xoojinayaa arrintaasi la xidhiirta canshuuraha wuxuuna leeyahay qof walba inuu bixiyaa laakiinse arrintaasi dib baan ugu soo laaban doonaa raila odinga ayaanu ku hormari doonaa oo maalinkii shalay aad ku sugnaa ee deegaanka kibra si gaara kamakunji grans uu ku sugnaa halkan meel ku cusub ma ahan yuusuf raila odinga mar badan ayuu halkaasi tegey waa meelaha markaasi uu isusoobaxyada ugu badan ku qabto markay timaado caasimadda nairobi waxaana halkaasi ku helinayay qaar ka mid ah xulafadiisa waxaa markaasi dhinaca bidix ka fadhiday dhinaca bidix ka fadhiyay kalonzo msioka dhinac midig waxaa markaasi ka fadhiday mother karua sidoo kale siyaasiyiin kale oo iyaguna markaasi xilal kala duwan soo hayay sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta sarsare ee isbaysigaasi azimio lomoja wan kenya ee iyaguna hareero fadhiyey waxaana halkaasi dabcan looga hadlayey waxa ay ugu yeereen aayaha iyo weliba mustaqbalka dalkani kenya dabcan aayaha iyo mustaqbalkani mustaqbalka dalkani kenya ayaa laga hadlaya ayay leeyihiin waa rayla iyo kooxdiise maxay tahay waxa laga hadlayo waxa laga hadlaya ayay leeyihiin dabcan inaysan aqoonsanayn william ruto inuu yahay madaxweynaha saxda ee dalka waxaa laga hadlaya waxay tahay ay leeyihiin inay cadaadis iyo weliba dabcan ay saari doonaan xukuumadda iyo dowladda cusub si waxay ugu yeereen ilaa laga gaaro hadafkooda hadafkooda muxuu yahay in ruto uu aqalka aqalka madaxtooyada iskaga soo baxo waa yahay dabcan waa waxyaabaha markaasi ay doonayaan oo ay leeyihiin anaguna dabcan kama daali doono kama zuuli doono ay leeyihiin inaan cadaadinno sababtaasina waxay leeyihiin waa mid markaasi waxay ugu yeereen to install the government of the people yacni ilamaa aan meesha ka soo saarayno ilamaa aan ka dhisayno ilamaa aan ka xaqiijinayno inay dhalato waxay ugu yireen dowladda shacabka government of the people ayay leeyihiin yacnii waa fahmi kartaa government of the people rayla dowladdiisa ayuu ula jeedaa ama isbaysiga zemiyo iyo isaga in la doortay sideed bishii sideedaad sagaalkeedii oo sida uu aaminsan yahay codka loogu shubtay laakiinse dowladdaasi ay tahay dowladda shacabka middan hadda madaxweyne william rutona uu ku tilmaamayo mid markaasi savata the wheel of the people ayuu leeyahay mid markaasi si xaqdaraa meesha ku joogto si markaasi afduubatay warabitaanka shacabka ayuu leeyahay sidoo kale halkaasi waxa uu ka hadlay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka arrimo dhowra waad iska fahmi kartaa arrimahaasi eedeynta ugu koowaadna ruto ayaa iskale oo uu u jeedinaya isagoo leeyahay ma ahan in uu markaasi arrimaha canshuurta uu ka hadlo isagu wuxuu leeyahay madaxweynuhu inkastoo madaxweynaha uu aqoonsana isagu laakiin haddana wuxuu leeyahay ruto ma ahan qofkii ka hadli lahaa canshuurta canshuurta waxaa loogu talagelay uu leeyahay kenya revenue authority k r a yacni waa waaxda canshuuraha dalka oo iyadu arrintaasi shaqadeedu ay tahay arrintaasi loo igmaday ayuu leeyahay laakiinse ruto ma ahan in arrintaasi uu marnaba ka hadla ayuu leeyahay xitaa yuusuf waxyaaba kale ayuu ka dhawaajiyey raila odinga oo wuxuu leeyahay rag waxaa jiro ka aagdhadhow ruto oo iyagu aan canshuuro bixinninba rag iyaga ruto ka aagdhadhow oo hadda dowladda kala tirsan ama wasiir ha ahaado ama gafana ha ahaado ama xil kale ha hayo ma ahan kuwa iyagu bixiya adigu wuxuu leeyahay ka soo bilaaw shakhsiyaadkaasi kuu agdhow ee aan canshuuraha bixinin waana arrinaa u moodeen markaasi uu difaacayo madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta oo isagu maalmihii lasoo dhaafay cadaadiska ugu badan iyo weliba hadalhaynta ugu badan ee dhankiisa ka taagnayd kadib markii lagala laabtay aan dhahday markii laga yareeyey securitiga amaba ilaaladiisa haddana la leeyahay tallaabada xigtaa waxay tahay in canshuurihiisa la eego tobankii sane uu xilka hayay tobankii sane xitaa uu xilka hayay ninka lagu magacaabo kibaki in qoyskan ay bixinayeen canshuuro iyo waxyaaba la mid ah waanu eegi doonaa hooyada dhashe ee uhuru kenyatta mamangina oo sidoo kale ah maroodii koowaad ee dalka ay ugu horreysay iyaduna waanu eegi doonaa ayaa qayb ka ah iyaduna jawaabteeda oo ay u jawaabayso william ruto ama madaxweynaha dalka u jawaabayso ayaa qayb ka ah laakiin hadda ee raila odinga arrimo badan ayuu markaasi ka hadlayaa waxa uu yeeray kibra declaration ayuu maalinkii shalay halkaasi ugu maga ayuu kaga dhawaaqay taasi oo uu leeyahay waxaanu looga gol leeyahay in lagu jaangooyo arrimaha siyaasadda ee dalka si gaar ah in looga hortago xukuumaddan cusub ayuu leeyahay raila odinga dabcan arrimo badan ayuu ka dhawaajiyey isaga oo leeyahay waa in markaasi anigu kaala anigu xabsiga igi ayuu leeyahay come and arrest me ayuu leeyahay ruuta ayuu ku jeedaa haddii aad wax sheegayso kaale i xir ayuu yidhi anigu ima taqaanid haddii aad i aqaaninne waxaad iga waraysataa madaxweynihii labaad ee dalka daniel arab moy ayuu leeyahay mar kale hadalkan waa markii labaad uu leeyahay yuusuf isbuucii hore ama toddobaadkii horena wuu sheegay isaga oo ku sugan dabcan jakaranda ayuu hadalkan sheegay oo uu yidhi ima taqaanid oo mooy weydi haddana mar labaad ayuu sidaasi ku celinayaa wuxuu leeyahay awoodda shacabka ayaa wax walba ka ka weyn oo annagu haddii aan mar ku soo jeedsanno wuxuu leeyahay dabcan tallaabooyin badan ayaanu qaadayna ayuu leeyahay laakiin hadda waxaa dhacday in dabcan uu hadda difaaco uhuru kenyatta oo wuxuu leeyahay adigu wax shaqa ah kuma lihid canshuuraha dalka sidoo kale wuxuu leeyahay inaad yacni dadka aad u sheegto canshuur inay bixiyaan oo qoyska uhuru kenyatta aad haysatane markaasi wax jirta maahan ayuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay ma ahan uhuru kenyatta inaad markaasi ku hoos dhabato aniga yaa ii jeedaaye si fiican si bareer ah anigu iisoo abaar ayuu leeyahay si toosa iisoo abaar oo uhuru kenyatta kusoo hoos dhabanin oo yacni waxyaalaha oola jeedo waxyaaba waanu sheegnay kol hore in xulafada ruuto ay mar hore sheegeen in uhuru kenyatta uu yahay qofka ka dambeeya inuu markaasi kiciyo sidoo kale qarashgareeyo kulamadan uu raila odinga qabanayo sidaas ajligeedna ay tahay in dabagal lagu sameeyo arrimaha canshuuraha iyo waxyaabaha la midka ah laakiin haddana mar kale raila odinga wuu ku celinaya wuxuu leeyahay aniga markaasi ayaa la ii jeedaa kaala ixqaba ayuu leeyahay ama xabsiga ige sidoo kale madaxweynaha isagu qudhiisu waa uu hadlay waa william ruuto ee maalinkii shalayeed waxa uu ku sugnaa dhankaasi iyo halka loo yaqaano ruayi ku sugnaa ama ru'aay meesha loo yaqaano ee caasimadda nairobi ka tirsantaha ismaamulkani laakiinse ruuto isaguna waxa uu sii wadaa hadalladiisa uu ku xoojinayo in canshuuro la bixiyo wuxuuna leeyahay kama daalayno anaguna in markaasi aanu riixno aana dabada ka riixno in dadka ay canshuur bixiyaan qof walba ayaa canshuur bixinaya ayuu leeyahay ama weynow ama yarow ama ahaw qof markaasi isagu maqaam sare leh ama magac leh ama ahaw qof aan magac ahayn oo shacab caadiska ah taasi waa laazim ayuu leeyahay waxaana sidoo kale uu leeyahay arrimaha markaasi laga daanaya canshuuro inay bixiyaan shakhsiyaadka awoodda leh shakhsiyaadka markaasi saamaynta leh shakhsiyaadka markaasi magaca leh waa wax markaasi laga soo guuray ayuu leeyahay oo hadda sanadkan aan joogno iyo weliba this new era ayuu leeyahay dabcan waa wuxuu ula jeedaa xukuumaddiisa cusub iyo weliba xukunka cusub ee isagu uu qabtay waxay noqonaysaa mid markaasi si toosa qof walba uu canshuur u bixiyo iyo weliba isaga oo hadalkaasi aan laiska fahamsan yahay inuu ku durayo madaxweynaha madaxweynihii ka horeeyay isaga ee uhuru kenyatta iyo weliba qoyska moyi iyo weliba uu ku durayo xitaa raila odinga ayaa qayb ka ah oo leeyahay isaguna canshuuro badan ayaa lagu leeyahay sida wararku ay sheegayaan oo dadka qaar ay ku dhegan yihiin laakiin aanu yaro dhegaysanno bal hadalka madaxweynaha dalka william ruto oo isagu leeyahay waxaan markaasi dabcan hadda ku farxsan ayuu leeyahay in dadka aanu isla fahanay in markaasi ay canshuuro bixiyaan sidoo kale wuxuu leeyahay waxaanu ku faraxsannahay in waxa ugu yeeray waa doosi yani dadka wuxuu la jeedaa qoyska kenyatta iyo qoyska moy in hadda ay markaasi aqbaleen inay bixiyaan canshuuraha ayuu leeyahay bal aanu yar dhegeysanno codka madaxweyne william ruto mi nauliza nyinyi si nyinyi mnalipa ushuru si ukienda kununua kimbo unalipa ushuru si ukienda kununua mkate unalipa ushuru mnataka wale wadosi wakose kulipa ushuru ah, watu wawache nani tunaelewana ndio mimi nimesema kenya sio animal farm kenya ni nchi sisi wote tuko sawa mbele ya katiba na sheria si ni kweli na mimi nafurahi kwamba Sasa Wakenya wote wamekubaliana, hakuna mambo ya waiver ya tax. Kila mtu awe mrefu mfupi, awe tajiri maskini, awe anajulikana hajulikani, awe mweupe mwembamba, kila mtu atalipa ushuru kwa Kenya yetu. Ama mnasemaje? Si kila mtu alipe, kwa sababu nchi yetu karibu inazama kwa mambo ya madeni na hiyo madeni itaumiza nchi yetu, na dawa ya deni ni sisi wenyewe kulipa ushuru, ndio tuendeshe serikali yetu kwa ushuru ya taifa letu la Kenya, sio kwa madeni ya watu wengine ambao kesho watahangaisha uchumi wetu. Tumekubaliana, tuko pamoja hapo. Lakini mimi nafurahi sana, hata wale wadosi wamekubali ya kwamba ushuru watalipa. Eh, hiyo maneno mzuri kabisa hapo tu, tuendanishe na hapo ile maneno ya zamani ya weiva ya huyu weiva ya ule, kwa sababu anajulikana, kwa sababu ni mtu ya mtu mkubwa. Hiyo mambo wasahau, kila mtu atalipa ushuru Kenya hii. Eh, hata huyu jamaa amekubali kila mtu alipe ushuru. Hiyo story imeishia hapo. Mambo ya uchaguzi si tulimaliza? Tulimaliza hatukumaliza? Si mambo ya uchaguzi tulimaliza? Sasa mimi nataka ati wale jamaa ati nimesikia wanasema ati hawataki tena uchaguzi ifanyike kwa polling station, ati wanataka uchaguzi ifali- ifanyike ati kwa county. Mimi nauliza nyinyi, mnataka turudishe uchaguzi kutoka polling station tupeleke kwa county? Ati mtu ya kitendawili anasema ati anataka ati avunje IBC apeleke huko chini.
waayahay waa madaxweynaha dalka william ruto codkaasi aad maqlaysaan dabcan oo isagu ka hadlaya arrimo badan arrinta ugu koowaad uu ka hadlayana sidaan idin sheegay waa arrimaha canshuuraha oo maalmahan dambe noqotay ee waxyaabaha ugu weyn ee dalkani kenya laga hadalhayo si gaara shakhsiyaadka ah iyagu la leeyahay ee ma aysan bixin jirin canshuuro iyo waxyaabo la mid ah oo waa qasab laakiin hadda ruto wuxuu leeyahay waan ku faraxsannahay ama waan soo dhoweynaynaa in shakhsiyaadka qaar ay ama waxa ugu yeeray wadoosiga waa fahmi kartaa wadosi dadka uu ku jeedo ee, inay aqbaleen inay bixiyaan canshuuraha oo sidoo kale wuxuu leeyahay kenyaanka shacabka qof walba oo kenyaana iyaguna inaanu isla garanay in canshuurtu ay bixiyaan haddii aad tahay qof markaasi ee, qani ah haddii aad tahay qof maskiin ah dhammaan waa in canshuurta la bixiya ayuu leeyahay madaxweynuhu Eh, sidoo kale haddii aad ka soo jeedo qoyska ah, qoys walba qoys danyar iyo qoys markaasi la garanayaba sidoo kale waa qasab ayuu leeyahay in canshuurta la bixiya iyo waxyaaba la mid a waad maqlaysaan arrimaha sidoo kale aanu ka hadalnay kol hore ee i b c iyo sidoo kale ka dhawaajiyey oo iyaduna ku saabsan in raila odinga hadda sidaanu sheegnayba uu leeyahay sistemka hadda lagu shaqeeya ee doorashada ayaa markaasi ay tahay in la bedelo yacni waa waxyaaba uu doonayo inuu soo jeediyo hadda recommendation waa fahmi kartaa raila odinga ee waxaa leeyahay inta doorasho ee lasoo galay inta badan shakhsiyaadka ku lug lahaa isbedelada lagu sameeyo guddiga doorashooyinka ayuu ka mid ahaa ee marka laga tago ee doorasho laakiin laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii iyo wax iyo kuwii ka dambeeyeyba doorashooyinkii la gelayay si ayuu ugu lug lahaa ayaa leeyahay isbedelada dhanka guddiga doorashada lagu sameynaya haddana sidaasi si la mid ah doorashada xigta ee 2027 wuxuu doonayaa in sistemka hadda lagu shaqeeya ee qofka polling stationska uu tegaya leemamka la gelaya waxyaabaha la midka ah iyaduna la bedelo oo qaab kale oo digital ah oo iyaduna wadamada markaasi eh, horu maray ah laga isticmaalo ama looga codeeyo ayuu doonayaa in sidaasi la sameeyo Eh, s- taasina waad maqlaysaan madaxweynaha siduu uga jawaabayo eh, iyo weliba jawaabtiisa dabcan waa waxyaaba markaasi iminka laisku haysto mar kalene eh, labada dhinac ay gantaalada isku ridayaan eh, sidoo kalena waxyaabo badan oo waxaa laleeyahay eh, yuusuf ma ahan halka arrinta ay hadda ka bilaabanayso ma ahan halka arrinta ay ku joogsamayso yacni waa bilowga ayaa leeyahay ee dagaalka waa bilowga safar dheer oo markaasi la isdaba jiitami doono xilligii doorashada iyo kambeynkii waad arkayseen Een, marar badan madaxweynaha madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo weliba eh, william ruto ee hadaladooda sidan oo kale ayay ku bilowday yacni hoos hoos hadalla la isku soo tutuurayo ilaa markii dambe la gaaray heer si toosa la iskugu jawaabo heer maanta markuu ruto hadlo uhuru kenyatta galabtii uu hadlayo subaxii markuu uhuru kenyatta hadlo ruto isagana galabtii uu hadlayo uu u jawaabaya la gaaray ayay markaasi ahayd waa xil inta doorashada ka hor haddana waad fahmi kartaa halkii ayaa laisla gaari doonaa waa yacni bilowga safar dheer walow hadda madaxweynihii hore isagu uusan hadlaynin laakiin haddana waa loo hadlaa waad fahmi kartaa yacni shakhsiyaad waxaa jira u hadlaya raila odinga ayaa ka kowa sidoo kale shakhsiyaadka kale ee jeremia kioni oo isagu xisbigiisa xogeeye ka ah iyo xildhibaano badan ayaa iyaguna jira oo u hadla madaxweynihii hore iyo weliba dad kale ayaa u hadla laakiinse hadda arrinta halkii taagantay waxay tahay in raila odinga uu leeyahay waa inaad si toosa iisoo abaartaa uusan uhuru kenyatta aysan aad iuu soo hoosdhaban iyo qoyska kenyatta iyo weliba moy xitaa yuusuf hadda wararku waxay sheegayeen qoyska madaxweynihii labaad ee moy inay dalka dibaddiisa amaba ay markaasi ilaalo gaara ama private security waxa loo yaqaana ay hadda soo qabsanayaan xitaa kalonzo shalay mar uu hadlayay waxa uu ugu baaqay uhuru kenyatta inuu iska fiiriyo ama wuxuu ugu yeeray yacni dadka ilaalada looga dhigayo shakhsiyaad adiga aadsan aqoonin ama aad ku kalsoonayn yaysan ilaalo kuu noqon ayuu leeyahy waxyaaba lamid ah kalonzo misoka sidaasii leh sidoo kale wuxuu leeyahay xitaa waa inaad ilaalo adiga ku gaar ama private security aad la timaado ama la yimaata ayuu leeyahay sida qoyska moy oo hadda leeyahay iyaguna sidaasi ay sameeyeen waxyaaba lamid ah waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal qaybta labaad ee barnaamijka warka saacadda ayaa la gaaray sagaalkii oo gabay saacaddu dul taagan tahay warka kadib qaybta labaad ee barnaamijka ayaanu iskugu soo laaban doonaa arrimahaasi iyo weliba jawaabaha iyo weliba waxaanu eegi doonaa hadalka mamangina kenyatta oo iyaduna arrimahaasi ka jawaabtay waxaanu maanta ku eegeynay arrimaha la xidhiira dhankaasi iyo weliba siyaasadda si gaar waxaanu ku eegeynaa waa dabcan hadallada ay iminka isdhaafsanayaan dhinacyada kala duwan si gaar ah madaxweynaha dalka william ruto iyo weliba raila odinga oo isaguna dhankiisa kulamadiisii sii wada kulamadaasi oo laga gol leeyahay sidoo kalena kal hor uu sheegayba uu ku doonayo in xilka markaasi uu oga dego william ruto oo ah madaxweynaha markaasi dalka imika laakiin raila odinga iyo kooxdiisuna aan ilaa ay hadda u aqoonsaneen in markaasi uu yahay madaxweynaha dalka hadda waxaanu ka hadlaynay qaybtii koowaad ee barnaamijkaad soo maqasheen codka sidoo kale madaxweynahaanu idin dhegeysiinay dhegeystayaal arrimahaasi iyo weliba raila odinga oo hadda leeyahay kuna hanjabaya kaalaya ixira aniga arestmi ayuu leeyahay aniga ayaa doonayaa in la ixiro ee kaala ixir ayuu leeyahay waxba yaan lagu soo hoos dhabanin uhuru kenyatta aniga ayaa ii soo jeedaan ayuu leeyahay haddii aad doonaysaan aniguna waa inaad ii timaadaan sidoo kale waxau ilaa hadda leeyahay government of the people ayaanu meesha markaasi doonaynaa inaan meesha gelino yacni in william ruto xilka uu ka dego xilkana ay la wareegaan iyaga oo uu iskugu yeerayo dowladda shacabka ay soo dhisteen ilaa ay haddana uu aaminsan yahay in guushiisa la dabamariyey ama laga qaatay ama laga xaday waa tahay arrimaha canshuuraha haddaan dib ugu laabana dhegeystayaal iyadoo maalmihii lasoo dhaafay sidaanu sheegnayba diiradda ay saarnaayeen qoysaskii madaxweynayaashii hore si gaara kenyatta ee weliba moyi ayaa haddana waxaa maalmo ka hor hadashay mamangina kenyatta mamangina kenyatta iyaduna waxay leedahay waa aan bixin jirnay canshuuraha waa hooyada dhashay madaxweynihii afraad ee dalka sidoo kalena marwadii koowaad ee dalka ee u ahayd haaska kenyatta waa madaxweynihii koowaad dabcan waxay leedahay annagu canshuuro waan bixinaa waana bixin jirnay ilaa iyo sannadihii lasoo dhaafay waxayna leedahay sidoo kale haddii aad markaasi isleedihiin wax canshuur maanu bixin jirin haddii aad leedihiin annagu canshuura qoys ahaan wax canshuur aan bixinayna ma lahan waxay leedahay dabcan maxkamad han la geeyo dembi ama dacwad han lagu soo oogo baaritaan han lagu sameeyo sidaasiina ha lagu ogaado in aanu bixin jirnay canshuur iyo in kale arrintan waa tan uu madaxweynaha uu lahaa waanu ku faraxsannahay haddii wadoosiga ama dadka markaasi iyagu uu ku tilmaamay dad magac leh hanti leh dad awood leh oo iyagu hadda aqbalay inay canshuuro bixiyaan waa hadalka mamangina oo u jawaabayay dabcan si kale markii loo dhigo marka hadda madaxweynaha uu lahaa waanu soo dhaweynaynaa arrintaasi inay aqbalaan in canshuuro ay bixiyaan haddana arrintaasi iyo siyaabo kala duwan loo fasiran karaa dhegeystayaal iyadoo ay leeyihiin sidoo kale maamada in lagu qasbay raila odinga wuxuu leeyahay waa in la xushmadeeyaa maamada ama marwada koowaad waa mamangina ayuu ula jeedaay in la xushmadeeyaa maadaama ay tahay uu leeyahay ilaa iyo ku dhibaata sagaashan sano jir ay ku dhowdahay amaba ay tahay hadda waa insan william ruto uusan arrintaasi ka hadlin ayuu leeyahay william ruto waa in uu arrintaasi iyo weliba qoyska uusan ka hadlin sidoo kalena uu ixtiraamo ayuu leeyahay mamangina iyo weliba qoyskeeda waa arrimaha markaasi iminka diiradda saaran dhegeystayaal ilaa iyo hadda laysku haysto sidoo kale halkaasi waxaa ku sugnayd gabadha lagu magacaabo mada karua oo ku-xigeen wahayd raila odinga waa doorashadii aanu soo dhaafnay sidoo kalena hogaaminaysa isbahaysiga ama xisbiga naag kenya hogaamisa waxaan iyada sidoo kale leedahay ma aqbalayno waxay ugu yertay a government of the corrupt and cartels yacni dowladda musuq maasuqa iyo weliba shakhsiyaadka khayraadka shacabka luunsada yacni waxay ula jeedaa dowladdan kenya kwanza ma aqbaleyna ayay leedahay waxay leedahay arrintan ma ahan dagaal oo keliya raila odinga uu ku jiro ma ahan dagaal oo raila odinga uu xil ku doonayo waxay leedahay waa dagaal ama halgan lagu doonayo in hoos lagu keeno qiimaha nolosha iyo weliba maciishadda sidoo kale waxay leedahay waa in aanu si wada jira dagaalkan u galnaa taageerayaashooda ayuu ula jeedaa dabcan markay kibra ka hadlayeen shalay waa in dagaalkan aanu markaasi si wada jira aanu u galnaa sidoo kale state house uu ka soo baxaa raila william ruto ayay leedahay waxaa sidoo kale ay ku eedeynaysaa madaxweynaha inuu iska dhigaya qof markaasi arrimaha canshuuraha ka hadlaya laakiinse waxay leedahay dowladdiisu ayaa ah mid musuq maasuqa dowladdiisana sidoo kale ah mid dad aansan bixinin canshuuraha ay afka ka hayaan oo ay ka buuxaan ayay leedahay sidoo kale ninka lagu magacaabo eugin wamalwa waa wasiirkii hore ee difaaca isaguna waxa uu ugu baaqay william ruto inuu joojiyo dagaalka uu kula jiro e mamangina iyo weliba si guud qoyska kenyatta iyadoo sidoo kale uu leeyahay inuusan waxa uu leeyahay dabcan waa inaad la dagaashaan waa inaad la dagaashaan ayuu leeyahay waxa ugu yeeray hanga amaba dhibaatada gaajada sidoo kale in aad hoos usoo dhigtaan qiimaha nolosha oo hadda sare ah sidoo kale iskuullada iyo waxyaabaha lamidka ah ee fiiska iyo lacagaha kharashaadka ku kordhay inaad hoos u dhigtaan ayuu leeyahay yacni si guud haddii aanu egno hadalka eugin momolwa waa hadal markaasi uu ku durayo william ruto wuxuu leeyahay iska dhaaf dagaalka kula jirto qoysaska madaxweynayaashii hore ee waxaad dagaal la gashaa gaajada waxaad dagaal la gashaa qiimaha sare ee nolosha iyo sidoo kale sidii aad waddanka dhaqaalihiisa hoos ugu soo dhigi lahayd ninka lagu magacaabo jeremiya kioni oo ah xogeyaha xisbiga jubliya isaguna waxa uu ku eedeynayaa madaxweyne ku-xogeenka ayuu ku dhegan yahay isaguna rigaadi gashagwa waxuu leeyahay gashagwa wuxuu isticmaalayaa booliska iyo islaamaha kala duwan ee amniga si markaasi uu ugu hanjabo waa hogaamiyaasha gobolka bartamaha dalka si gaara kuwa iyagu mucaaradka ah ee diiday iska diiday inay taageeraan william ruto doorashadii aanu soo dhaafnay ayuu leeyahay waana arrin markaasi waxa ugu yeerayo in laga hortago ayuu leeyahay gashagwa waa in markaasi uu galaa amaba uu noqdo mid markaasi dabcan doorashada waa laga soo gudbay wuxuu leeyahay doorashada laga soo gudbay waana gashaagu waa inuu hadda uu iska daayay arrimahaasi siyaasadaysan ee booliska uu markaasi nagala daba wareegaya ayuu leeyahay yuusuf ayaan ku wareejinayaa iyo qeybaha kale ee barnaamijka
waa hagaagaad baad umahadsan tahay muscab ismaaciil dhegeystayaal adina ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qoybari dhegeyste sidaad ku maqlayseen barnaamijka dhegeystayaal iyadoo hadda xaaladahan ay hadda aada u soo badanayso si sidoo kalena sii cuslaanayso waa mid hadda inta badan dabcan faraha laisku fiiqayo saddexda sida horaan barnaamijyadaad ku maqlayseen dhegeystayaal ama faahfaahintaad ku maqlayseen muscab ismaaciil waxay maamangina sheegtay in hadda ay faraha lagala baxo ama qoyskeeda faraha lagala baxo sheegtana in ay sidoo kalena canshuurahaad bixin doonto haddaba maxay kaga dhigan tahay maxayna hadda mawjada siyaasadeed oga bedeli kartaa mowqifka uu ka leeyahay siyaasadda mustaqbalkiisa dambe ee madaxweynaha hadda xilka haye ee william samuel ruto maxayna inta badan ay u baraarugsaneen ama sidoo kale baraaruga hadda uu la imaanayo ay tahay in canshuur la-aan waddanka laga socon karin mise aysan socon karin ee hadda halkudhigiisa ama halbeegiisu keli oga dhigayo in canshuur waddanka uu lahaado waa arrimaha saaka barnaamijka aan diiradda ku saari doona dhegeystayaal iyadoo qeybaha dambe fursadahan u siin doona dhegeystayaasha si ay bal aragtidooda fikirkooda ay uga dhiibtaan dhegeystayaal waa hagaag madaxweynaha dalka william ruto ayaa dabcan maalintii shalayto xilli xaafadda ruwaayo ee deegaanka kasarani ismaamulka nairobi waxa uu sheegay in dabcan lagu heshay in qof waliba oo kenyaan ah oo canshuurta bixiyo iyadoo ayna markaasi jirin cid markaasi markaasi laga cafinayo iyo sidoo kale cid la bartilmaameysanayo ruto ayaa dabcan carabka ku adkeeyey in qof waliba ay qasab ku tahay in bixinta canshuurta iyadoo aan la eegeynin dabcan mansabkiisa bulshada dhexdeeda dabcan ula jeedo haddii qofka siyaasi u yahay haddii qofka sumcadda uu ku leeyahay iyo ganacsada hadday tahay balse uu waajibka ka saaran tahay inay cid waliba ay bixiso canshuuraha tani ayuu ku tilmaamay inay tahay sidaa keliya ee wadanka dabcan loogu fudayn karo deymaha shisheeye sidoo kalena loogu xoojin karo horumarka hogaamiyaha wadanka ayaa ku gacanseeray dabcan waxauna sheegay in eedamaha loo jeedinayay ee ka dhanka hadalka dabcan ka hadalka canshuuraha oo uu ka leeyahay ama dana siyaasadeed balse uu tilmaamay in tani aysan noqon karin mid dana siyaasadeed laga leeyahay madaxweynaha dalka ayaa dhankiisa dabcan wuxuu sheegay in maamulka canshuuraha ee keereye ugu baaqay inay kenyaanka fursad u siiyaan bixinta canshuuraha sidoo kalena lagu taageero waxqabadka loogana bedeli karo ama loogu bedeli karo waxqabad si wax badan isbedel loogu gaaro hanaanka geedi socodka sida uu madaxweynaha ku tilmaamayo
sisi wote tumekubaliana kila mmoja wetu atalipa ushuru na mimi nimefurahi sana kwamba kenya sasa sote tumeunganisha mawazo yetu na tumekubaliana hakuna mkubwa hakuna mdogo hakuna wa kona hii na kona ile sisi wote ni sawa mbele ya katiba na sheria na sisi wote tutalipa ushuru kulingana na mapato yetu hiyo ni maneno mzuri sana kwa sababu hatuongei ukabila hatuongei dini hatuongei kiwango hatuongei nani mkubwa ama mdogo mzee ama kijana sisi wote tumekubaliana na niyo njia ambayo itatusaidia kuokoa taifa letu kutoka janga la madeni dawa ya madeni ni sisi kulipa ushuru na kusimamia maendeleo ya taifa letu tukitumia pesa zetu mpaka tufike mahali pale badala ya kukopa tutakuwa tunakopesha watu wengine ile kitu pia nimeambia watu wa kra ni kwamba kila mkenya apatiwe nafasi ya kulipa bila ya kushurutishwa bila ya kuangaishwa kila mtu atapatiwa nafasi ile kitu pia nimeambia watu wa kra ni kwamba kila mkenya apatiwe nafasi ya kulipa bila ya kushurutishwa bila ya kuangaishwa kila mtu atapatiwa nafasi
madaxweynaha wuxuu dabcan hadalkan sheegay maalintii shalayta urugwaaye wuxuuna sidoo kale sheegay in kooxda canshuuraha ee kra ugu baaqay in kenyaanka fursad u siiyaan bixinta canshuuraha iyagoo aanan markaasi la dhibaynin waxa uu dhanka kale hay-adaha dowladda ku amray in khilaafka kala dhexeeya k r a inaan markaasi la tiigsan maxkamadaha balse ay ka heshiyaan william ruto ayaa xusay in marnaba uusan ogolaan doonin in kheyraadka dadweynaha lagu bixiyo arrin lagu xalin karo qaab maxkamadda ka baxsan isagoo intaasi ku daray in amarkan ee dhowaan laga soo saari doono wareegto sida uu ku tilmaamay madaxweynaha
hata tumeambia wale government agencies kuna wengine kampuni ama idara za serikali badala ya kulipa ushuru wamepeleka KRA kotini. Tumewaambia wachana na kotini, endeni mfanye mazungumzo na KRA, mtoe mpango na taratibu ya kule ya kulipa ushuru polepole pole. Tuache kusumbuana kotini, kwa sababu mawakili ndio wanapata pesa na serikali inapoteza. So haya ni mambo tutashirikiana pamoja na tutatembea laini hiyo pamoja na mimi naamini na ya kwamba mungu atatusaidia
waa tahay haddaba hadalka dabcan madaxweynaha dalka wa uu ka hadlay arrimaha canshuuraha bal iminkan aan u imaano madaxa dabcan waa dabcan hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo la umoja one kenya raila odinga ayaa isku soo baxyo siyaasadeed isagana ku qabtay deegaanka kibra ismaamulka nairobi baaqna u diray madaxweynaha dalka william ruto waxa uu kula teliyey inuu joojiyo sida joogtada ah ee uu ugu markaas oga hadlayo bixinta canshuuraha taasuu sheegay in hadda xal keli xal oga dhigin arrimihiisa siyaasadda in markaasi iminkan wadanka uu ku wiciyo qaab markaasi canshuuraha raila ayaa hoosta ka xariiqay in tani ay tahay howl markaas u taalo maamulka qaran ama maamulka ee canshuuraha ee k r a oo lagu doonayo in waajibkiisa dastuuriga ah ee markaasi ka soo baxaan ama ay gutaan raila ayaa dhanka kale madaxweynaha william ruto u soo jeediyey inuusan soo hadal qaadin magaca hogaamiyihii hore ee dalka uhuru kenyatta iyo weliba qoyskiisa isagoo ku eedeeyey inaysan markaasi canshuur bixinin taasi wuxuu ku sheegay inay tahay meel kaga dhac oo markaasi ku xadgudub ah Jamaa kila siku wanaongea juu ya mambo ya ushuru, ushuru, ushuru, ushuru kila siku. Na kuna wengine ambayo hawalipi ushuru, ati mpaka walipe ushuru. Mpaka mliona jana mama ambaye ameheshimiwa sana, mama Ngina Kenyatta, aliongea juu ya mambo ya ushuru. Wawache KRA ifanye kazi yake, wasileta siasa kwa mambo ya ushuru. Bwana ushuru, hata Zakayo ambaye alikuwa anatoa ushuru katika Biblia haikuwa inafanya kama vile inafanya. Wachana na mama Ngina, wachana na mama Ngina, wachana na Uhuru Kenyatta.
waa tahay raila odinga oo markaasi aad u taageerayo sidoo kalena difaacayo xukuumaddii hore ee uu hogaaminayo uhuru kenyatta iyo hooyadiisa ama qoyska madaxweynihii hore waxa uu tilmaamay hadda inay tahay mid xadgudub ah sidoo kalena uu u gudbayo laakiin sida hadalka ka muuqata madaxweynaha waxa uu tilmaamay in deymaha wadanka lagu leeyahay iyo wax- iyo wax kabadka ama qabashada iyo iyo in markaasi dhaqaalaha lagu kabo ay keli noqon karto xal in canshuuraha dhammaan dadka ay wada bixiyaan hooyada uhuru kenyatta oo madaxweynihii hore ayaa maalintii shalayta iyadana sheegtay in ay markaasi bixin doonto canshuuraha laakiin faraha laga qaado tani waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha waxa uu tilmaamay ama hadalkiisa shalay uu noqdayba mid markaasi hadal ahayn fara badan ka dhi- eh, dabcan ka- ka dhalatay dhanka warbaahinta noqotana in hadda deymaha noqon doonto mid markaasi looga bixin doono ama hanaanka hadda canshuuraha oo dabcan sida khubarada ay ku tilmaamayaan waa kuwa ka faallooda dhaqaalaha ee siyaasadda waxay tilmaamayaan ama ay sheegayaan in hadda xalka keliya uu u arko madaxweynaha sida een, looga gudbi karo deymaha far- tirada badan ee wadanka lagu leeyahay in looga gudbi karo in la aruuriyo canshuuraha dhammaan cid waliba laga qaado dhegeysta haddaba taasi xal ma u noqon kartaa waa qodobka saaka barnaamijka dhegeystayaal diiraddan ku saarayno raila odinga ayaa sidoo kale sheegay in weli uu ku adkeysanayo inuu ku guuleys in markaas uu ku gu- ay ka guu- dabcan uu ku guuleysteen natiijadii doorashadii guud ee wadanka ka dhacday ee sanadkii tegay labada kun labaiyo labaatankii sidaa awgeedna ma qiirsani ayuu leeyahay madaxweyne hadda isku ti- dabcan isku tilmaamayo uu leeyahay madaxweyne ayaa ahay waxa ula jeeda dabcan william ruto waxaasoo dhan dhegaysalay caradaasi iyo weliba buuqan hadda wadanka markaasi ka taagan dhanka cashuuraha haddaba uuma soo jeedin madaxweynihii ha- hadda xilka haya ee william samay ruto waa qodobka dooda dhegeystayaal ma u noqon kartaa waxauna dhegeysta ma- intaan qodobka aan dib ugu dabcan intaan qodobka aan gudagelin aan dib waxyar ugu laabto madaxweynaha waxa uu sheegay in ay tahay canshuuraha mid keli ah wadanka lagu xallin karo sidoo kalena looga gudbi karo dhibaatada iyo culeysada mar weliba soo noqo noqoto waxa uu sheegay in markaas wadamada tillaabsaday mise wadamada horumarka gaaray inay guulo ku gaareen canshuur aruurinta laakiin waxa uu sheegay in inta badan la siyaasadeeyey sidoo kale noqotay in cid wa- cid weliba oo markaasi siyaasi ah mise markaasi sumcad kule wadanka dhexdiisa mise ganacsi ah inuu sidoo si qaldan oo loo macaamilo waaxda cashuuraha ee aruuriso dalka ee k r a laakiin taasi hadda wuxuu sheegay in hanaan sax ah rasmi ah looga gudbi doono lala heli doono in cid waliba canshuuraheeda iyo dhaqdhaqaaqeeda markaasi lala socon doono waxa qof wal- qof waliba waxa soo gelayo ah, noqon doonto in canshuur laga jaro waxaana u fududayn doonta uu leeyahay dowladda in wax badan ay ka kabi doonto hadday tahay dhaqaalaha kaabaasha dhanka dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo tuyooyinka dhegeysa leh ee wadanka waa waa tuyooyinka inta badan laga doonayo in hadda laga helo wadanka gudihiisa ee weliba ugu badan tahay shaqola'aanta in hadda fursado loo heli doono haddaba dhegeyste ma tahay mid markaasi hadda xal loogu heli karo lacagaha deymaha tirada badan wadanka ee lagu leeyahay in canshuuraha hadda madaxweynaha uu soo jeestay oo wax looga qaban karo laguna bixin karo dhegeystayaal waa qodobka dooda maxay tahay sababtu hadda markaasi ka caraysiinayso ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ee arrimaha markii canshuuraha lasoo hadal qaaday iyo sidoo kale qoyskii hore ee madaxweyne uhuru kenyatta maxaaqabad bay ku noqonaysaa iyagana oo qodobka dooda isaaka muscabow ee barnaamijka diiradda ku saarayno haddaba dhegeyste waxaan doonaynaa inaan labadan anu kala qaadno haddaba madaxweynaha wuxuu sheegay inay tahay mid xal ah dhaqaalaha loogu helay in canshuuraha la aruuriyo sidoo kalena deymaha wadanka lagu leeyahay loogu bixin karo cid welibana canshuuraha laga qaadi karo maxay tahay dhabaqa iyo waxyaalaha hadda markaasi ay ka soo yeerayso mise halkee laga daaray qoyskii hore ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga markii canshuuraha lasoo hadal qaaday imikan ay qayladhaan xoogan u dirayaan ama u jeedinayaan maxay tahay waxa ay markaasi ayagana ay suluugsan yihiin mise xanuunka ku hayo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan oo qodob dabcan waa lambarada dhegeystayaasha sida tooska ay inooga soo wici karaan sidoo arag sidoo kalena aragtidooda fikirkooda ay ka dhiiban karaan dhegeystayaal haddaba sheekada meel keliya ka socotaa bal aan isla fahanno keliya waa inaan dhegeystayaasha fahmaan bal nuxurka sheekada iyo meeshay u socoto bal adiga waa inaad markaasi fikirtaa aragtaa bal waxaa kuu soo bixi kara markaad eegto hadallada inta badan ay hadda laga hadlayo sidoo kalena noqotay hadalhaynta ugu tirada badan ama ugu hadalhaynta badan waddanka ee markaa laga hadlayo canshuuraha suurtagal ma u noqon kartaa waddanka canshuuraha laga aruurinayo iyo deymaha in lagu bixiyo sidoo kalena maxay tahay cabaadka hadda ka soo yeerayo madaxweynihii hore iyo qoyskiisa iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga halkeena laga daaray oo in la xanuujiyey eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qaadka telefoonada sida tooska ah saaxiibka qadka telefoonka ku jiran siina fikirkiisa aragtidiisa soo dhow walaal oo ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa alcala shoobe waxaa la yidhi wax cabaad la yidhaha ma jiro ma garat haye
waxaa weeye ninkan wuxuu doonayaa dalkan inuu musallafiyo ma garat
muxuu ku masallafinayaa markaa wuxuu wuxuu ku masallafinayaa canshuur oo oo musuqu bixi doonta oo la boobayo maaragta dalaaliin gacanta u geli doona oo ku masallafinayaa ma garat haye
marka wax oo ugu haya dalkan laakiin laakiin adeer calisow laakiin adeer calisow wax yar aan isfahanno wadaa meel aan fiicnayno maaragta adeer calisow wax yar aan isfahanno ee waddan canshuur la-aan muu socon karaa
canshaar la-aan maaha meesha waxa weeye lagama hadla weeye bahasha la yidhaha waxaa laga hadlayaa ninkan wuxuu doonayaa inuu maaragtay waxa uu maamagina iyo dadkii hore oo xishmada lahay u daba joogo fiicnaan iyo niyad wanaagsan maahan waxiise waxaa weeye asaga ma hargoosi iyo wuxuu u jeedaa ma raadka raad dambo nin nelson mandela waad ogeed markii la dhibay dib unba u raacin nimanka caddaanka ee dhibay marka ninkaanu nin fiican maahan waddankana meel fiican uma wado waana la ogaa dadkuna waxaa weeye inta og way ogeen laakiin inta sidii hadda xuseen buulaha laakiin laakiin adeer calisow dabcan waa maqlaysa maamingina shalay waxay leedahay aniga buuqaha layga dhaafo canshuurahana waan bixinayaa suma ema had- uma ema uma eka hadalkeeda inay canshuuraha aysan bixin jirin
maamagina xishmadeeday leedahay waa maamadii hore maaragtay fa- former fasti lady wey waa maamo waayeela sax waxa ay u daba joogaan waxaan gara karna maahan nimankaanu waddanka meel xunay u wadaan waa ujeedaa meel walba hadda siday ka dhigeen waxaa weeye niman oo aan xataa inay madaxweyneyaal iyo ku-xigeenna yihiin ma ogola weli kenya kuwaansa iyo u d a niman difaacaya wey nimanku maba hadda dawladda sida nimanka ka muuqato waa mabale waa yeelnimadii mada- xigmadii madaxweynaha meesha kama muuqato waa kan hadda meel ka qaybay tagahay marna saranseeya taagan hadda marka marka hadda hadda xalka maxay tahay canshuurta ku saabsan
waxaa weeye canshuurta ou sheegaya ninkaan canshuur saxa maahan aan ku yidhi ha maxay tahay marka canshuur canshuur booba wey boob waxaan rabaa dadkii hore oo madaxweynayaashii hore iyo eh, dadkii soo mara waddanka iyo iyo waddanka oo dhammaana loo jeedaa horta kuwaas in la in la waxaa rabaa oo hoos canshuur la boobo hantidooda mana boobi karo kenya waddan waxaa weeye maaha uganda iyo soomaaliya iyo tanzania maaha meeshaan waa waddan oo xur oo oo dawladu ka jiraan canshuurtan ma u egtahay mid lagu aaminsan karo raila odinga
raila odinga canshuuraa lagu leeyahay lama dhiinba raila odinga weligiis Canshuur- howlahaas laguma Cashu- bal dabcan laguma aamusin karo hadda dibadbaxyadan iyo isku soo baxdan hadda uu sameynayo In- in- isagana canshuur baa laga rabaa Dibad- dibadbaxyo lagu dibadbaxyadayna de waa weligood waa saxo doona yaa aamusi kara dibadbaxyo yaa hor istaagi kara horta haye waa wax dastuuriya waxaana ma wax dastuuriya qof hor istaagi karta aad baad umahadsantahay shukran xuseen buula caawo meeshaan ma joogo yaa ayaa iyo hable maxamed kii lalahay iyo waxaas shukran aad baad Waa la umahadsantahay wadaayo- waa la wadaayo shukran shukran idaacadda star f m codka gobolka qoy baan dhegeysanaysaan xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo saifam yuusuf waan ku salaamayaa walaal walaal magacaaga
walaal waa sucaad magaalada mandheera soo dhow sucaadey
hadallada ay ka soo yeerayaan hutu aha waa hadallo bahdil ku ah horta boqortooyada jomo kenyatta haya
taasuu ku bahdilayo waa maamaingina laakiin laakiin bah- laakiin bahdil ma aha sucad waxaa laga hadlaa madaxweynaha sheekadiisa wuxuu leeyahay cid Waxay walba- cid bahdiyeen waliba waa ina sababtoo wax cid yar- waliba waa ina anaa waa kuu inay sheegayay.
canshuurta bixisaa uu leeyahay keli wax kale kan lagama hadlin waa ogsoonaa yusra wax yar iga raalla horta soomaali waxay ku mahamaadaa baroorta orgida ka wada haye ninkan horta madaxweynenimo uma soo gelino wuxuu usoo gelo inuu kenyatta oo jomo kenyatta inuu bahdilo haye nin madaxweyne raadinaya maa nin oo qaranka oo kenyaanka dha inuu bahdilo canshuuraad hadda wax keena halkaa maba jiro nin canshuuraad la-aan meel ku haysanayana maba jiro iyaga wada waa dad aqoon-yahana ah oo wax kasta ay og yihiin haye
canshuuraha weligoodana waa la bixin jiro waxaa hadda shaaca ka qaadan maba jirto waa nin xumaan raadinayo oo aad iyo aad xumaan ula raadinaya waa Mhm.
oo bahda ra- jomo kenyatta haye nin madaxnimo ku fiicanna maa nin madaxweynenimo ku fiicanna maa hadalka raa'ila uu sheegaya waa hadal sax ah laakiin eh, sucaaday inta badan dadka ay waxaa hadda ay soo yuusuf waxay raalliga oo Mm.
dadka hadda na- qof xanaaqsan baan ahay hayga hayga hadalka hayga dhexgelin haye
odayga hadda soo hadlay waa hadalkiisa waa sax waan salaamaya wuxuu aan ku salaamayaa qof xushmad leh Mm.
oo gurigeeda joogto wax shaarica loo keeno horta loo bahdilo meesha maba taalaba haye canshuuraha meel lagu qaadaa jiro dad baa u xil saaran wax isagoo hadda madaxweynaha oo daraad un la caleemo saaran wax horta dadkaas usoo magaca qaaday iyo dad kale oo mi- waa nin u dan leeyahay uhuru kenyatta iyo raa'ila nin u dan leeyahay meel uu kuso dabcan sucaaday meel uu kusoo hadal qaado ma lahan laakiin wuxuu dhahay cid weliba waa inay canshuuraha bixisaa markii horeba canshuuraha waa la bixin jiray dadkii abaaraha leeye iyo dadka waxbarashada iyo dadkii wax loo qabana uu ballanqaadayba ballanqaadka uu ballanqaadayba kama uusan bixine waxaa hadda canshuur usoo qaadaya maxayba tahay wa su-aasha waa fahmi kartaa inuu dad uu carabaabay wuxuu madaxweynenimada u qabsaday inuu qoos ku bahdilo u qabsaday waxaan dhihi lahaa xukunku ninyo kuma fiicnaa le codkayga ma gaaraya waan ka Shukran.
xumaaya jagada iskaga deg baan dhihi lahaa dadka kale aad baad umahadsan tahay waa sucaada dhegeysta fikirkeeda Eh, star fm beri bay ka tahay waa aragtideeda fikirkeeda dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
Hello.
waa ku salaamaya walaal magacaaga Salaam alaikum wa barakatuh. Yusuf Bakar Ahmed Abdi.
waa ku salaamaya shukran
Waa fiican waa Usmaan Carte.
cusmaan carte soo dhowow
Waxaan horta wadanka wuu hagaagay.
haye
Aad buu u hagaagay wadanka mikuwa kilinka bisa si kastaba wadanka wuu hagaagay.
cusmaan carte halka ku sugan tahay Gaaris, okay soo dhow haye
gaaris.
waan ku maqlayaa ee ii wad sheekada Marka wadanka wuu hagaagay canshuurahanaytu waa la bixin jiray waa la- waa la aruurin jiray dadka hore marka dadka weyn ee madaxda lagama qaadi jiray canshuur horaan.
oo dadka hoose laga qaadi jiray Dadka hoose ee amboogalayda iyo waxyaalaha dadka ariga gadan dadka xoolaha gadan baa laga qaadi jiray.
haye wixii la aruuriyeyna madaxda dadka caan baa loo geyn jiroo kala goosan jiray haye
ayagana waxay bixin jireenba maba lahayn aha
daacadnimuuna duu hadda madaxweynaha hadda galay makaam waa ra-iisku da maxay ku galeen si daacadnimo hadda duu ay ku heleen kursiga
haye uhuru muxuu dhib- Raila muxuu muxuu dhihi jiray Kib- waxaa idhaca moy waxaa idhacay kibaaki waxaa idhaca kan Ah, uhuru waa idhaca markuu dambaysa uhuru waa idhacu yidhi haye waxayna been iyo siigay iska ahayd haye laakiin uhuru hal uu ahaa uu hadda madaxweynahana xoogaa midoobu ku yara gafay mhm
ninkan nin waalan haddaad la hadasho waxay noqon in adigana waalantay iska noqon haye
nin waalan mhm nin waalan baa lagu qaadani maxaa ula jeedaa
maxaan oola jeedaa ninkan marka uu maarta reer u dhaw kursiga waa liiga dhaca kursiga waa uu ku haye aha maandamaano waan qaadi waxaan igu u dhahay iyo waxaan ii tiri maandamaano wadana in la wadla dhaam been war baa sheegi wadankan doorasho way dhamaatay in la dhaha la rabay oo oo la aamusay miyaa ula jeedaa la aam- oo ma la aamusin lama ma- wax- maandamaano oo la qaadi kara ama wax meel la tegoo shir ah digi ma jirta in la dhaha beene haye laakiin dastuurka dhiga inay xor bay u leeyihiin inay meel walba wax ku qabsan karaan tanzania ba soomay fiijinin tanzania hadda soomay fiijinin ninkii maanta horaan qaylo wele laakiin hadda waa la fasaxay iyadana hadda eegi la fasaxay xarigeed xariga eegi laga gooyo soo noqdo haddana qaylo bilaabo sooma ninkaas ay la fiijiy haye hadda iyo eegan waxaa inay canshuurtan dadka in ka yareegan hoos looga sheego ha
oo la dhaho alxamdulilahi shaqee oo in lasoo hadal qaadanba hebel uu- ah, hebel ba canshuur qabaa hebel canshuur qabaa hebel wax la tegay inuu dhihin baa fiicneedbo haye aayar uun hoos laga amro oo la dhaho oo lis uu siiyo canshuurta hadda maxay soo kordhinaysaa haddii cid waliba laga qaado cusmaanow canshuurta dadka madaxda la fadhiya lamid ah waa shinni malabaysata sooma dadka asaga shinni malabaysatayba noqdeen sooma dadku waa- in magacoodaba la sheega ma fiicneed haws on looga daara fiicneed ka yaree ha sax oo ay ka soo soo leeyahay laakiin haddii maa degan hadda aad tira hebel habel lagu qaada laga qaada hebel waa- cudad baa lagu qaadani Een, cusmaanow een, dood lagama dhigi karaa een, canshuurahan ee waddanka may hoos in looga sheegaa fiicneed ka yaree oo madaxweyne hoos amar ka bixiya oo oo- oo- oo- oo dood laga dhigin dood laga dhigin Ah, ay dood- dood noqota maxay noqota hadda campaign hadday kanito adi hadda waxaa kugu cadaan in waxanu ninkan sheegi ay ay runta ha
marka midaas ani waxaan ilaaha laga badaayo madaxweynaha xumed hebel wax qaba halay qabe yaanan lala buuqin ninkan madaxweynaha makaa maray Aad- aamusaan adeer ad adeer ad guriga amar ha siiyaan shukran adeer cusmaan carti cabdi waad mahadsantahay shukran wuu mahadsan yahay dhegeystahaasi dhankaasi gaarsi naga soo wacay uga mahad celin aragtiisa fikirkiisa dhegeystayaal idaacadda star f m waxaa si wada jira u daadinaya yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ee saaxiibada nairobi iyo nawaaxigeeda waxay naga dhegeysanayaan hal ibr shan dhibic sagaal halka kuwa mombasana iyo nawaaxigeeda naga dhegeysanayaan hal ibr saddex dhibic shan saaxiibada gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada tanariva masalani iyo sidoo kale fafi waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal halka kuwa wajeer iyo habasweyni nawaaxigeeda naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic saddex mandera waa sagaashan toddoba dhibic shan halka muqdisho sagaashan toddoba dhibic eber ay tahay sidoo kale saaxiibada balambala emgashi ama madowgashi iyo sidoo kale meru iyo sielo waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal www star f m co k qaybtaas klikasi barnaamijka sida tooska hadda u socdo muscab iyo yuusuf ayaa halkaasi ka dhegeysanaysaa gacantaada midig ayaad ku dhufanaysaa calaamanta qaybta pinka ah dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin la socodka iyo xulashada star f m codka gobolka uqaybir dhegeystayaal fara badan qadka telefoonka ku jiraan doonayaan aragtidooda fikirkooda inay barnaamijka ka dhiibtaan dhegeystayaal
star f m hallow اه السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
wadacaali suubo kugu soo laabtay waxaa weeye eh, adeero waxaa weeye Mm,
eh, haddii uu ninkan wanaag u jeedo oo uu doonayo kenya khayr la rabo mm,
waxay ahayd dhibaatada maanta waxyaala ka- faamagina iyo waxyaala ka muhiimsan baa maanta muuqda maanta kenya waxaa haysta maaragtay waddankan mm, baahi aad iyo aad u baahsan baa ka jirta waxay shaqola-aan aad u baahsanaa ka jirta cadaalad darro aad u baahsanaa ka jirta marka waxay ahayd in waxaas xoogga saaro wixii horeo tegayna uusan raad arooriyaa dib looma raacaa la yidhe ah oo uu iska dhaafay ahayd waa tahay hataa annagoo mucaaradkii kenya ee hadda waxaan dhihi lahayna oo taageerayaasha kamid a hadda wax fiican la yimaado halaylehe qodobkaa waa ku fiican ya haye laakiin nin maalin walba cambaign ku jira ee weli u d a candidate inuu yahay inuu madaxweyne aan la kala garanaynaa dhibaataankeeda Eh, waxaa la doonayay ah waa tahay calasow laakiin hadda waxaa laga hadlayaa canshuurta ma waxaad ka soo horjeedaa in eh, shakhsiyaadkan awoodda leh ee sidoo kale sheegay inay lacagta leeyihiin oo aan bixinayn canshuurta aysan bixin asaga ma eh, markuu madaxweyne ku-xigeenka ahaa Mhm.
meeqa jeer uu canshuur bixiyey meeqou saacadda bixiyey intuu madaxweyne ahaa gashaagu waa meeqou bixiyey meeqou tooraan u baxshay dabcan waa inay caddeeyaan si dadka loogu maaragtay Mm.
warqada ay keenaan si loogu qano waa tahay laakiin haddii maamagina iyo laga hadlo waddankan ma la yidhaha mataykun dadka lee lacagta haysta Mhm.
adeer waxaad ka qaadi karta male maaragta haye waxaa la yidhi raha qay- maaragta dhadhawaaqiisa Mm, looda inay biyo cabto kama adis waa yahay marka dhadhawaaqa nuucaasa waxa hadda wax ka taraya baahan ma- maamagina iyo eh, ma- hermoy iyo dadka maaragta dadkaas madaxda wax wax ka tari doona ma laakiin waa taageersan tahay in canshuur laga qaado
aniga canshuur haddaad wax iga weydiiso canshuur wax la yidhahdo la aaminsanaha ma jirto diiniyan baan haddaan xaggeeda aado aniga canshuur dadka aaminsan kuma jiro laakiinse haddee waxa iigu yaqaaniin hadday rabaan waa ka qaadan karaan wixii oo lagu leeyahay aad waa mahadsan- lagu leedahay aad waa mahadsan tahay Ah.
waa yahay waa mahadsan yahay calasow isna- laakiin laakiin asugaa laga qaadaa
calasow canshuur ma aaminsana Dabcan, ba- adig baabuurku wataa, laakiin waxaa canshuurtiisa lagu- laga qaadaa, waxaa lagu canshuurtiisa leeyahay laga- buu yidhi Aad iyo aad.
way ka qaadan karaan saaxiibka igaan Aad iyo aad, siinana bal kan kale xigaa star f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa cumar ibraahim oo jooga balanbala cumar soo dhow
waan soo dhowo masxabow haye barnaamijka waa la socotaa barnaamijka aad iyo aad baan ola socdaa horta wadanka canshuru canshuur in la saaro horta waa xaq sah
waayahay oo wadan aan canshuur laga qaadan ma jiro mhm
adduun weyn oo dhan ba canshuur buu ku kala socdaa waa yahay
Eh, lama dhigi karo wadanka eh, madaxweynaha hadda soo gala lama dhigi karo maxaa sababtoo canshuur wadanka ugu bilaabay lama dhihi karo waa yahay
waayo intii kasii horreysay madaxweynooyin kasii horreeyeen ba canshuur way wadeen waa tahay
wax ugub ahna ma aha oo canshuur wadanka weligiisu kusii socdo haye ilaa dulduleelaha jiraan maxay yihiin
walwalalaha jiraan maxaa weeye madaxweynaha hadda soo galay ee hadda waxaa laga hadlaya maxaa waaye un ninkan eh, raila odinga canshuurta uhuru qoyska kenyatta iyo moi
ha haye
marka ma- canshuurta eh, in laga qaado eh, moy iyo in laga qaado waajib wa haye
waayo soomaaliya dadka may qaadi jirin mhm markay boqortooyada ahaayeen haye
marka ninkan in lagu ceebeeyo aniga aragtida maxaan u arkaa qalad baan u arkaa waa yahay
Eh, abaaraha lagu jiro iyo hadda dhibaatada lagu jiro iyo canshuurtana waa kala gaarba haye
waayo hadda meja annaga aan joogno waddanka eh, waa boonshaha la keenaa waa gaargaar baa la bixiyaa abaaraha waa lala- waa- waa lala xarbiyaa wajeer waan dhegaysanaa meel walba waan dhegaysanaa mhm
canshuurtana ma jeeday leedahay mhm
marka aniga maxay ila tahay haddii canshuurta ay ku saabsan tahay eh, wax ninkan uu keenay oo sharci oo hadda horle oo uguba ma aha
ha laga qaadaa leedahay qoysaskaas kulli ha laga qaado waa yahay laakiin eh, mucaaradka iyaguna waxay leeyihiin waxaa jira rag ka aagdhadhow eh, ruto oo aan weligood bixinin canshuurta
oo horaanba ruuto aan bixinina yacni rag taageersan ruto ama siyaasiyiin ama hogaamiyaal oo asaga ka aagdhadhow oo aan bixinin eh, canshuuraha ay ku eedeynayaan oo ay leeyihiin iyaga ma laga bilaabo taa waa shaksiyan taa shaksiyan wey taa taa maxaa weeye waa luuqad kale wey laakin way bixinayaan waa taa iyada eh waa magacdil ma ogiya ma dhici karta taa iyada taa iyada waa murdoc baa la taa horta murdoc baa la waa murdoc kasoo dhacday Haye.
ninkoo waa wataa waa- ma ninkoo waa wataa waa yahay haa aad waa mahadsan tahay star f m hallow
السلام عليكم calaykum asalaam waraxma
عبدو نور عبدو بل بورو بوري رمضان قام فتر كاس السلام عليك nuur waa kusoo dhawaynaynaa
والله ورك ورك لما سياسه Mm,
ماشان عشيرتان وليد بس عندي سوى وانا لا قادر قصب وا haye
حتى دل لا قادر حتى كان قادر جيري لو لا عشر هدا جيران الله كدي مدحوينه او كسعي الى صوبقعي haye
دولد مشاريع ربطا اسكرت عيدنك waxay doon bishaqeyn oo maalin mashaariic rabaan haye ee dhaqaalii kobac dhaqaalaa la yidhaah Mm,
haddii maaragtay waxa iga hebel waa laga cabsanaya in hebel waa la beegsanayo waxaa la yidhaha waa dad marka hore caraysnay oo maaragtay meel ay u maran lahay haye
aniga madaxweynaha waxaan leeyahay arrintii waa ku sacan yahay meel alla meydkiisa haddana waxaa waa asaga waxaa dhahay kenyaanka dhan nin yar iyo nin weyn waa ina canshuurta dhiib muugi nin maskaliis gooni beegsada ma leh waa yahay
dadkaan hadda hadlaayo oo ayaga hadlaayo oo dhahaya annaga ana beegsanayo nin beegsana ma lehne waa si xaqe oo maaragtay waddanka oo danihiisa ku jirto Mm.
oo dhaqaalaha weliba ayaga ayaga wax fara badan ay hayaan weliba laakiin raila wuxuu leeyahay waxaan waa wadda een, la doonaya laigu soo hoos dhabanaya aniga aa la ii jeedaa buu leeyahay
cid ujeeda iyo cid kale ma jirtee waxaad ka faa'iidaysanaa ninkaan hadalkiisa carabkiisa wax ka imaado dhammaanaba dabagalas ku samaynaya Mm, waxaad ka raadinaa fidno iyo balaayo iyo marka hore kacdoonas weliye mar walba waa lii guulaysan le afar gooras meel mar waa lii guulaysan le safarta haddaan waa lii guulaysan dhahay maxkamadaas tagay maxkamaddii baa loogu rey meeshaas taagan yahay welioo qaylinaya mm,
markaan buuq iyo hadal fara badanna ma fiicna canshuurta nin allah ninkii ku dhiman tahay ama ha weynaada ama ha yaraada ha laga arwayo aad waa mahadsan tahay nuur mandheera waa mahadsan yahay
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa daawud khaliifo lagdheeraa jooge daawud waa kusoo dhawaynaynaa niyaha waxaan danayn horta laguma daalo Mm,
doorasho kol horay dhammaatay haye
ruuto baana qaaday haye
dowladdan kenya intii aan doorasho gelaynay doorashadii maanta ee doorasho ka xalaalsan ma arkin waa yahay
taa xagga iska dhigada haye
raila haddaan ku soo noqdo Mm, raila waa wax uu u dhashay oo waa in daad qa- in daad qaaday xubbo cuskay wey haye
asaga ha iska hahadlo haye
waxaan dabadta taaganna waxaan u arkaa un afmishaar maaragtay si uu wax ku cuno raadin un baan u arkaa haye
ninkaas waxaan leeyahay hadalkiisa hala daayo ha iska hahadlo haye arrinta canshuurta ree ree ree uhuru kenyatta Mm, iyo mama ingina mm, waktiga mama ingina iyadu waaba qof waayee lehe haa canshuurta wadanka ha iska bixiyaan xaqa uu wadanka kuleeyahay ha iska bixiyaan haye rayla waxba yaan la baryin isagana intaasoo milyan baa lagu leeyahay liide Mm, yaa dhahay ni rayla rayla rayla rayla wuu manka maqlay haye
hal isaga naftigiisa cashuur baa lagu leeyahay liide rayla yaan la baryin ha laga qaado haye
doorasho maanta haddii lasoo celiyo kun qof ma helayo rayla yaa kun qof ma heli karo maanta haddii doorasho lasoo celi mm, iyadoon wax loo soo celinba jirinoo dowladdan midka xalaalsan ay jirin haye
kun qof ma helayo waan ogni marka reel asagu waxay leeyihiin waxaa jira rag ruto ka agdhadhow oo canshuuraha aan la weydiin iyaguna
wa- wa- ninkan jamac radioga waan dhegaysanayne Mm.
annagoo dhan waa inaan bixinaa buu yidhi Ru- ruto haye
annagoo dhan waa inaan bixinaa hadduu yidhi yuu kala reebay waayahay nin walba ha bixiya waana la bixin Aad- areena way ku khasbantay inay qaato cashuur kasta waa tahay haddii kale ay shaqadii iska casushoro kale loo hagaajiyo waayahay sheekadan lagu wareegan eh, rayla mm, rayla ha iska qaqaydiyo kuwa mm, eh, maaragtay barokaaga ee daba qaqaydina ha qaydiyo sabut ninkii shanqar wadankan kala laasa keenay dowlad baa joogtaa waa tahay aad baa mahadsan tahay dowlad fiidhoon oo kaamil aha joogtaa Mhm.
Ru- ru- ruto waxaan leeyahay ku mashquulin dantaa annaga nin abaaraha sidan uga san celiyo oo shicibka sidan ugu hadlo oo haasatan dadka xoola dhaqatada u hadloon ruto ahayn weligaan maan arkin waayahay aad baa mahadsan tahay shayda wuu diidan yahay dadka wax la siin buu diidan yahay inuu ruto mar kale lasoo doorto ku diidan yahay ruto mar kale iyo mar kale hadduu sidan ku socdo waa lasoo dooran shayla ayaa iska qaqayni baan leeyahay ruto aadna dantaada wado waan ku salaamay aad baa mahadsan tahay star f m hallow
السلام عليكم calaykum salaam waraxma
حسين بليف حق الجبل soo dhowo xuseen
والله وان كو دوه mm,
جوي ونود دقينا دوان كفي عنا الحمد لله رب العالمين لبرمان مثل دان وجود قوة haa
محاورير بدن مقدسة haye
من دان تيسو قايلنا هاي وفعلنا سومالي دمود إنو أيضا أوها هالي yuu ahaa ninkaas
وفوتو haye
دان تيسو مقو أوها لنا يا مقو هرطو أوها لها ودن يدل من مدى مجد waayahay muxuu dantiisa ugu hadlayaa
دان تيسو وحكور لسولي haye
عنصورنا سواء كان يمان في عالم في ساسي ما انت تقول عنصور مجد mm,
ولا ما قايل جيل aad iyo aad
hadda caqaayadada maanta maxaa waaye waxaan ita wax un la qaadi jiray waaye haddi maanta la qaadana dadka nin aan laga qaadi jirin male qaadida maanta maxaa keena qayladu waxay tahay baa leeyahay rag kooban ee haasan bixinayn canshuurta oo s- iyagu dhaqaalo badan haysta
asaga ku jira de dadkaas omo haye
dadka canshuurta aan bixinaynin buu ku jira yaa asaga lama sheegin hadda waxaa la magac dhabay asaga kuma jira
hebelow buu yiri waxaa fiir waxaa ka sokeeya dhaw haye
meesha aad fiirinayso mm, waa libaax kan yeero iyo kan aan masakee daran kan aan masaa darantii la sheegay waayahay libaax hadduu kor kasoo yeero waad maqli haye
boodkan hadduu kugu jiro oodan hadduu ku jiro kuu dhabanaya uu danyeeraynin uu shaqaraynin maxaad maqli haye
habeen barkin buu kuu dhici wuxuu rabo iska samaysan mm,
marka nin calool laga hay daba kama cudaadneen ninkan horta wuxuu uga haylinaya mm, waxyaalaha horaan uu asaga soo mara jira haye
waana laga weynaa hadii nin markii asaga ahaa la fiirinayo oo asaga ama gacanta lagu hayo u ahaa haye
maanta asaga wadanka u weyn ilaahay baa weyne waaxide haa
insha allah siduu rabo iskaga dhaqan karaa kanay kaga qaylinna mm, war ninka wi- yuu nooga darina naga caama umbaan dhihi lahaa ma wey aad baa mahadsan tahay
maxaa yeelay beri walba wa un wa un qaylin wa un hadli wax baa la dhaculey wax baa la isdaba maruiley mm, haddana wax aan gaari karin lama hahaabto waxaan ma gaari kara inuu iska daayo way fiicnaan lahayd kenya mar uu madaxweyne ka noqon ma laha sax waa tahay aad baa mahadsan tahay dhegeystaha kalaan siinaynaa warkii afoodin ugu soo haya star f m hallow
halo soo dhow saaxiib waa cusmaan oo dhadhaab joog cusmaan aad baan kusoo dhaweynaynaa ogaas aad baan u dhowahay hadal horta laguma raftay ee waxaa laga sheegaa muhiimadda haye annagu dawladda inta yarta ruto waan ku raysanay haye maxaa idiin qabta waxaa ka mid ah an hadda baan nairobi aan tagay haye ilaa iyo nairobi bridge bisaan ugula baaray waayahay markaad beedhaab subax ka baxdana ilaa iyo maqribka fiidku gaariga tegi jiray haye meel walba askar baa taagna kabaanaa dadka laga qaadan jiray dhalashooyinka laga qaadan jiray dad jabaa la ahaa midda kale habeenkii bandow baana saaraan jiray waa la baabi'i jiray waa yahay askartus koray dadka ilaalisaa wax kula hadli kara ma jirto haye ilaahay baa keenayaa keenay haye
ruubtu nin walba eeda bursiye mm.
guryihiin uu shaqataga ku yidhi midda kale habeenka dadka walaala bax jiri waa la dili jiray waa tahay ma maqlaysaa haye maalinku ruubtu soo galaa ugu dambaysay haye
waxa weeye midda kale anigu hadda daraan meel ilmo kabaana la goynahayay bilaa shuruud baa dadka maanaa lagu siinayay haye
qof cabsanaa ma jirin jiifta xataa ayagaa baqay haye si toos ah waxa weeye qof walbe fartaa laga saarahayay waa tahay ma jirin laaluush iyo dhibaata aan jirta mhm ma maqlaysaa walaalo waa ku maqlaya cusmaan meel walba raashin baa la geeyey baa laleeyahay meel walba waxa weeyaan hadda dawladda maxaa jirtaa sanad mayna gaarin haye waxaan kuu sheegayaa midda kale nimanka cashuurta waxa way la gabanaya weligood may bixinin haye awal maxa- dawladda maxaa loo sheegaya marka hore haye ruto waxa uu soo saar wax qarsoona mm.
midda kale rayla mm.
rayla shan jeeruu taagnaa isoo taagan oo luhawaaliya dhacay haye xagee jiri waa taagnaa idiisa shantay ahayna muxuu qaadan waaye haye
kursigiisa xagee muxuu qaadan waaye Si- maalinka boqolee dhacula taagan yahay si cadaalad baan wax ku raa buu leeyahay cadaalad xagee ayaa ka helayaa cadaalad weligiisba cadaaladuu raadini haye cadaaladda rayla maxka- waa lagu celiyey maxkamaddii baa la geeyey maxkamad heeg xataa haddii la geeya ma qancaya waa yahay cashuurta xataa waa wed ninkii layidhahdaa eh, trump damadaa loo fayda macalkabaniyaashi ma wed mm.
dal aan cashuur lahayn ma socdo sooma waa yahay dadka cashuurtooda runta ku cadayna waa dad qarsanaya weligood bixinin haye adana wadankaa waa jahaystay madaxweyne oo helay nabad baan helnay kala dambeyn baan helnay faraha lagala baxaa dhilaha asalaamu calaykum mahadsanid calaykum salaam cusmaan dhegeystiga ugu dambeeyaan fursadda siinayo waa warka barqanimo aad maqli doontaan saaxiibada fikradahooda kala duwan ayaa markaasi aanu maqlaynaa oo keliya qof walba iyo fikirkiisa iyo ra'yigiisa oo annaga waanu mas-uul ka ahayn waxa markaasi uu sheegayo daqiiqado yar oo koobanna inoo soo hartay laakiin dhegeysta qadka telefoonka imikan ayaan fursadda toos ku siinaa dhegeysta sida barnaamijka aad ku maqlayseen aanan oga hadlayn aan oga hadlaynin saaka haddaba maxay ka dhigan tahay dhegeysta ma noqon karaysaa in canshuuraha hadda ee wadanka markaasi hadalhaynta badan ka noqotay loogu hadalhaynta badan yahay mise arrimo siyaasadeed ayaa ka jirta maxay tahay waxyaalaha hadda markaasi ka dhawaaqsiinaya mise ka hadal siinayo Eh, ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale xukuumaddii hore ee madaxweyne wiil waa madaxweyne uhuru kenyatta dhegeystayaal haddaba hal iyo dood may noqon kartaa canshuurta waddanka oo hadda madaxweynaha uu leeyahay cid waliba waxay ka saaran tahay waajib in qof kasta qof waliba uu bixiyo canshuuraha laakiin waxaa halkan la leeyahay taasi mid hadda soconaysa ma ahan oo waa mid markaasi siyaasaddiisa uu ku siyaasadaynayo arrimaha iyo canshuuraha waxaa qaar saas yidhi ama yidhi qaar ka mid ah xubnaha azimiyo lomoja warqadka telefoonka dhegeysa u horaansiinaya soo dhowoa ku salaamaya warqa wanaagsan شكر الله لك يوسف بكت أخي يوسف بكت أدي أخويا كلا يو دمانتي وعدين سلام shukran waan ka qaadnay وأبو محمد بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وتيري أخي يوسف mhm لمن كانت خيلة وبيا بينه haya مدحوينه mhm قولة موري mhm odaga anad qaylinay mhm kulli waa yaaban yihiin waxaa ka yaaban yihiin mhm ninka marka hore ay hala soo galin haya wax kasta ku sheegeen mhm waa loo isku tageen mhm jiifaf waa la kaciyeen mhm diyo diisyo ambaalin ninkan ha soo galin mhm duug buu ahaa waxa buu ahaa mhm wuu soo gale haya ilaahay baa soo geliye mhm war dadka muslimiinta mayaan rumaynin qadaaullahi wa qadarih mm qadaaullahi wa qadarih mm ninka ilaahay baa soo geliye sa dhan kale hadda odagan qalqaylin ayaa ag taagan Mm.
waxaa ag taagan ninka leeyahay colonzo mhm ismiis weybaa lira mhm weyba macnadiis ma garan adiga mhm waa birti gaarigii saarna ma garanaysa hore oo dha- bii haaqise mm bii dad ka haaqise birtan gaarigii saarnaa gaarigi maxay muraayada aad iyo aad oo jid ku tusinayso yani sa fiiri waa xisbi waa xisbi noocaasa mm islaantanaad ordayso mhm waa islaanta hataa meesheed wax ka weysay mhm marka iyaga waxaa la ba- la yaaban yihiinba mhm war ninka see uu soo gale la yaaban yihiin mm ninka waa soo gale mhm cashuurtana wera la iska bixiyo mm dad ma aayin mhm oo cashuurta la bixiyo maa laga qeelin marka maxaa loo qaylinayaa buu maxamed canshuurtan eh, waddanka way ka jir jirtay laakiin inta in- inta badan waxaa laleeyahay eh, si saxan ama si hufan looma bixin jirin oo qaar siyaasiinaya qaab qaldan loo adeegsan jiray eh, waxaha canshuuraha marka hadda waxaa laleeyahay madaxweynaha canshuurta si wacan ama qof waliba waa inuu bixiyaa marka maxaa dood iyo maxaa dood iyo qaylin marka eh, hadda looga dhaliyay waxaa u qeelinaya ma baxin jirin ba iyagii haye wayba la yaaban yihin moogta mhm nimankan kenya iyagaasi siiyey mhm waxaas leen kenya anagaa leh mhm waxaana seen looga qaad kara waxaad u qeelinan taas waay mhm qeelidooda maarteen hataa in hallaahi shirki looma jiro laakiin meel baa lagu sugayaa mhm iyagana waa ogyihin umale meel lagu sugayo inta lagu sugayaa
ujeedayaa haye marka haska hala hadlaan mar marka maxaa leedahay meesha lagu sugaya hadda waxay noqotay canshuurta
maya meel kale lagu si iyaga mogta cashuurta markii la yara baxiya waa qeeliyeen ah
yani iyaga iyaga waxa weeye kuwan kuwan iyaga shaqada kuma leh dawlad kuwan dawladda hastaa aha qaylidooda iyo shacab laakiin meel buu ku sugaya wixii samaynayaan baa la fiirinaya marka waxaa leeyahay madaxweyne xitaa qa- een, asaga qudhiisa hadda dad buu bartalmaameysanaya oo cashuuraha ku gaadaya
meel baa laisku gaadaye aha marka waxa weeye ilaahi ambarino aad iyo aad waxbana ma dhacayso waxbana ma dhacayaan Ma- dadkii le waxbaa dha- waxa dhacayaan ma leh haye ninkan isagoo waxba ahayn baa waxba laga qaado waayo aha isagoo dawlad noqoto wax dhan la socdaan see loo kari aad baad mahadsan tahay buna adkeysta baan lehna markaa shukran shakar allahu lak salaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu buna moxamed uu mahadsan yahay shukran aabaha waa sheekh idaacadda waana u mahad celinaya aragtidiisa fikirkiisa xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal barqo wanaagsan
halo halo xuseen bal soo laabto waaye haye xuseenow
warnaha warta canshuur way u diri jirta waana la qaadi jiray ninka iwal bixin jiray nimaan bixin jirin wadanka sibuu ku dhaqnaa sida uu ku dhaqnaa horta wax u dhaama mala waa sax
qaali iyo wareer kenya uma dhib qabto Mhm.
hadday doorasho dhacda maanta wax qabashaan rabnaa ma ogi hadda qayli meel in loo istaago diyaar uma nihin haye
waayo wan- wadanka dhaqaalkiisa ewel bokor buu ka yaraa haddana wuu iska sii gabaabsanaya oo shidaalkiiba cirka tago oo hal jeer oo socdaaba lalayahay haye
masaakiintii oo dhan baa jilbaha dhulka saartay ewel lacagaha hadii lagu taagnaa
xuseen faleer waa maqlaysa madaxweynaha wuxuu leeyahay een, ma xaq ba in dadka een, yar oo lacag canshuuraha laga qaado kuwa weyn oo siyaasiyiintana iyo weliba ganacsatada weyn aan laga qaadin ma xaq ba
maya xaq maaha taas mhm ma mana noqon karto maxaa yeelay hadduu ma- dadka oo maal uu leeyahay hadduu lahayn horta labada qof ee kenya ku nool in midkood ay noqdaan baa fiican oo sharciga un lagu dhaqaalay xuseen faleer waa madaxweynaha shalay wuxuu sheegay in canshuurtan een, hadda la qaaday ama la aruurin doono layskaga bixin doono deymaha waddanka lagu leeyahay
daduma bixin karna taasi ma suurtagelaysaa
ma ma waxaa deyn ma bixinaysa kenya waxaa lagu leeyahy waa ilmaha ayaga ilmaha uu sii dhali doono hataa haddii la gadgadibo may bixin karin laakiin haddii daban daw- dabcan waddanka canshuur laga qaado sida wadamada kale oo laisla socdo qof waliba canshuur laga qaado canshuurta horta macnaheeda ma garanaysa adi xuseen faliiro waxyaalaha ay soo kordhin karto iyo waxyaalaha faraha badan ay keeni karto
maya canshuur horta wadanka wuxuu ku dhisan yahay waa canshuur maxaa yeelay waxaa askarta ay qaadanaysa annaga maaragtay dhaqaalna lagu raayin waa un canshuur intuu ka imaana kale waa sax
hadda canshuurka horta annagaa ku dhaqan annagaa ku degan wadalkana canshuur la-aan ma dhaqnaana maxaa marka siyaasiyiinta iyo weliba ganacsatada weyn ay u diidan yihiin inay bixiyaan oona sidoo kale ayaga u suqnaasuqaan
maalan guri weyn waxaa la kenya ni horta musuq kama baxayso horna waan sheegay kenya maalinka bandiirada kaasi maanta inta dhexaysa waa leedka kiitikidhooboo bay ku joogtaa mawi daacad kuma deg- degno hadda marka wadadeeda ma la gaaray oo wax laga qaban karo oo ayadoo loo adeegsanaya canshuurahan hadda
maya maya maya oo yacni musuq la- lasoo cirib jarya iyo canshuuraha
taasita waa hadan guriga geel hortida dhimataa mana dheragto war waxaa sita waa lagu dhiman maoye lagmana dhergaayo meelna ma qabanayso sidii hore aan una aan kaanano kaskashaad iyo iyo ma karayno amankan kasax iyo wax maaragtay dagaal kama bixi karno allaanka alla dawladda sidii hore ee caadigeeda ha u ahaato ninka alla u nasiiba madaxweyne wuu yahay wuu haastaa hogaanka ha loo daayo kan kale ee qaylinaya markoo maba helaayo laakiin ha isku dayo bal kidibkan dambe inuu imaan karo in kale shukran xuseen faleer aad baad u mahadsantahay saaxib shukran aad baad u mahadsantahay waa kaa qaaday barqa wanaagsan aan leeyahay xuseen faleer daqiiqada yaroo naga soo hartay dhegeysa ilaa toban daqiiqa xigaa kale qadka telefoonkan siina walaal soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamed qoone maxamed soo dhowow
horta waxaa weeye horta waddanka canshuur in laga qaado waa sax waana laga qaadi jirayba waa sax
laakiin sida hadda soo baxayso canshuur dadka masakiinta laga qaadi jiro waa sida hadda eh, hadallada soo baxayaan hadda sida soo baxayso waa sax
laakiin ebel waxaan moodaynaa inay canshuurta dadkao dhan ay bixiyaan waa sax
hataa ruto wuxuu soo bixiyey in canshuurta masaakiinta un laga qaada asagaa afkiisa ka sheegay isaga afkiisa ka sheegay aad iyo aad haddaan dhihi lahayn madaxda isaga ha muxuu bi hadda musee calisa waxaan ka maqlayaa isaga markuu madaxweynaha xooga muxuu bixin jiray hadduu hadday tahay Aha.
hadduu leeyahy anigana diyaar baa nahay kulli aan diyaar garowno aye waddanka mar hadduu og hore musuq maasuq uu la deega Aha.
mar ubaa la gaari mogta wax walba xalkiisa mar ubaa la gaaraay laakiin maxamedow lagama yaabo madaxweyne hata inuu gaashaan ka dhiganayo uu iskaga difaacayo saaxiibadiisa een, dood iyo qaylid iyo dhibaatada ku hayaan inuu cashuuraha
feri inaad kasi ma ogi Eh,
markii ololahaas uu ku jira markii intii natiijada la sheegay maxkamadda ay arrinta taalla weliba madaxweyne loogu dhawaaqan baa ruto wuxuu afkiisa ahaan jirtay eh.
waddanka canshuurtaan ka qaadaynaa deemahana waan iska bixinaa horumar baan gaari canshuurta hanta ruto wuu sheegi jiray waa sax wax maanta uu bilaabay maa ruto markaan maqlay hadalkiisa canshuur buu sheegi jiray haye
marka hadduu maanta isaga bixin rabo maxaa hadda marka fiilin waaye u noqotay
waxay filan waa u noqotay Eh, cidda hore musuq maasuqi baa hadda yaa yaa hadda yaa yaa yaa rabtaa musuq maasuq weli in la- cidda hore ree moy ree maaragtay ree kenyatta ilaa ree laaganba gadaal ka raaca waxay rabaan in sida hore lagu dhaqmo masaakiinta madax laga qaraaco haye ninkana wuxuu leeyahay aan hadda iska bixin canshuurta oo eganayto aan aan aan ka bal jidka hore aan kasoo noqono asa marka ay- afr- hor- horumar haddii la gaaro maanta nin uu ilaahay madaxweyne ka dhigo horumar la gaari lahaa Aha.
kuwan lugaha maxay ugu dhegan yihiin ha
marka iyagana ha iska bixiyaan canshuurta aad iyo aad horta waxaa la canshura ninka ninaan wax qad waxba lama canshurayo nin xoolaha haysta la canshurayo ma ogta Ma- magacaagi maxamed suqum muu ahaa maxamed maxamed kaynaan ninka ragga koor muu eh, dhawaaqa mise uu qayliyaa
ninka ragga ha
ninka ragga laba jeer buu dhawaaqa haye markuu dulman yaho la dulmo wuu dhawaaqa
uu dulman yahay kow qofka markii la dulmo ha wuu dhawaaqi uu qaylin wuu qaylihiisaa la maqli sax ilaa waa la dulmee ma ogta aha
mar kalena wuu dhawaaqaayo Eh, markii uu wax reeban hayo oo uu rabo wax uu nyaganyagan wuu dhawaaqaa oo waxyaalo kaloo aan jirin buu ku kacaa aad iyo aad oo yani waa yaa lagu soo gaarin yaan lagu soo maarata yaan yaan far lagu soo saarin aad iyo aad
marka ani hadda saan arkaay mar kale mar kale u dhawaaqa ma jirto miya
yo wadana horta waa laga aqli badan yahay.
aad iyo aad marka kolay wa- ragga iga aqli badan baa cusmaan iyo rag baa sheegi doonaa ragga markuu u dhawaaqee shukran aad waa mahadsan tahay aa waan ku salaamay shukran saaxib oo maasiya saaxibkaas maxamed egaa kale qadka telefoonkaas siinaya star f m soo dhowow waan ka xumaa dhegeystahaasi qadkuu ku raagay mar kale soo beegsaan leeyahay mascab ayaa noo soo xiri doona barnaamijka dhegeysta laakiin qadka telefoonka dhegeysanaya siiyo walaal soo dhowow
salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waxamed araqor oo dhankaas iyo raalmo bolo tawfiiqe Eh,
waa ku salaamaya sasbakadow shukran
waa banaanka danugada gada
Eh, waxa loo geeyay xiise malaa layidhi mogtahay waxaa la ogyahee
xiise male hayis xiise ma leh aha waa sax
marka canshuurta balaasha loogu meeraysanaa moogiye waddana dawladdan canshuur lee nidaam dawlad noqonayo nima gara haye maxaa lagu haye
dawladda waxay dawlad ku tahay ee, waa wax dadka masaakiinta laga qaado bay dawlad ku tahay moogtahay sax
marka waxa waxa lagu qabanaa od noqosay waa un wax dadka shacabka laga qaado ma weyn in madaxa hataa wax laga qaado malaha malayna horta haye
marka eh, eh, dawladdan dawladda ma noqonaysa wax hadda looga soo meeraysanaan dad dhalan kale ku leh un bay un ay tahay arrinta moogiye waxa waaye eh, eh, de- canshuurta waana la bixiyaa waana la bixin jiri eh, dadka shacabka masaakiinta ma laga qaadi jira moogi dadka lagama qaadaynima gara haye
marka iidaana iidaana maaragtay loo eh, wax looga qabanayo lele un baa un marka kalena eh, marka laga arooriyana waa un laba wiilaa un kala goosanaysa ma garan marka da- dad kalena lagamaba qaadayn haya
marka hadda eh, canshuurta in sistemin horta loogumaba qaadi karo hadda dad aan weligees canshuur bixin hadda maanta inaan haddana canshuur bixinayn ilama aha Mm.
marka dadka masaakiinta una lagumaadanayo waana ku salaamaya in badan shukran saaxib axmed aad baad umahadsan tahay walaal Salaamu suul wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
yuusuf bagadow maxaa ku barin waan fiicana ogaad soo dhowow
waa ku dhow yahay waa kee
maxamed deeq wey oo gaarsiyo wey maxamed deeqow soo dhowow saaxib
waan ku dhow wararow haye
horta arrimahan madaxweynahan madaxweynahan hadda arrimahan canshuurta uu dadka wadnaha uu kaga qabtay Mm.
kolley canshuurta awal waa la bixin jiray mar horena waa la bixin jiray weligeed damba waddanka kenya had lama lama aas aasine Mhm.
kolley dadka ma- dad buu ku alqalanha orgi waa macnaha macnaha weynta orgi way ka weyn taali haye
raylaayo uhuru iyo ujeedaanyo u saareen ah
marka ayagu rabaa inuu maadhamaadho ku dabargooyuu rabaa Mhm.
marka nin hadda asaga naftiisa dadaal- canshuurahani waxaan dhex gala meehena shaqadiisa inuu qabtaa horta aad u fiican wax oo ballan qaaday waxyaalihii uu ballan qaaday kamu soo bixin waajibkiisa haye
kolley waxaa layihi afkan aadka ilka quruxsan kama soo joodaane Mm.
ninka berigiisa hore waa laga calaacalahaye arrintii ayada uu laga- laga filahayay mu kusoo baxo laakiin hadduu madaxweynaha isaga leeyahay horumar baan waddanka gaarsiinaynaa waa inaan iska bilowno annaga waa inaan canshuurta cid walba ka qaadno waa in qof walba uu bixiya maxaa diidaya marka in uu een, gaarsiinaha ma jirto madaxweyneyaankii ka horreeyey shaqada ay qabteen ma qabana horta haye
horumar ma gaarsiinahayo dadku waxaa tusahayaa ninka markaa arrinta waxaan dhihi lahaa hadda aniga hadda jawaabtii hadda gaari codkii horta inuu gaara ku ficnaa dabcan dad baa u fadhiya oo gaarsiinayaan saaxiib haddaa ogeyn haa waxaa dhahdaa raila iyo ninka la yihahda madaxweynihii hore waddanka haye
iska qabta dha ninka ninkan iska qabta shukran aad baad mahadsan tahay star f m dhegeystaha qadka telefoonka soo dhow walaal Hello, salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu yuusuf bakad waan ku salaam horta dacwana waan kow ah cafan walaalay ha iga dacwoonin shaharo waayo sidee joogteen ni horta idaacadda markaa fadhiyaday waxaa dadka waa isku daawataa ma fahan haye bal ha- masaa waa kaa fiican masaa haddii qof qalad gala ummadda wuu ka qabtaa adi laakiin qosolkii ahay ugu baxda ummadda ha isku gubin ma fahan waa tahay marka ugu- bal u gudagal saaro f- fikirkaada haddaana allay maagaayo haddaa daawo allay haysa marka uu dadka ra'yigooda xor ha u ahaadaanaan ku dhiilaa yuusuf ma fahan Miyaa ku maagay?
mahadsan tahay yaa ku maagay akay odayaal baa iska kahaysa maaqan hadaayo waa la iska kahaysa dhowr jeer hore waa la imaaga waa iska qoslaysaa maaqan xaaladaada ma fahamtay aniga alla iska kaydaa miskiin aan ahaan dhib badnayn ma fahan cafwan cafwan cafwan taasi waa kaaraa la gelinayna naadir waad ku mahadsan tahay yuusuf horta waan maqlaya horta yuusuf adduunkan waxaa leedahay maxay horta dawladda hore waxaad dareemaysaa inaynan dad waa sida maraykanka oo kaleeto dadka masaakiinta unbaa laga qaada canshuuraha adduunyadan ma fahantay intooda badan waana sidii kunguniga unbaa loogu kornoolaya bahalkan dhiqlaha laga- la dhaho mogtahay bani aadamka unbuu ku dhex- ku dulnoolaya dhiiggana uu jaqaa ma fahanta haye dadka lacagta le dadka madaxtinimada soo maray dadka ugu sarreeya wadanka wax canshuura ay bixiyaan wadamada intooda badan oo musuqmaasuqu la dhegay maba bixiyaan qof canshuur hadii lasoo qaadana waran ku dhacay la mid tahay ma fahanta ay ula mid tahay marka cashuur la-aan wadanku ma soconayo wadan aan cashuur ka socon haddii xataa uu ruutu ahaan jiray qof isagoo musuqmaasuqa dhinaca uga jiri jiray ama horey loo eedeyn jiray wallahi waxaa u malaysaa dawladda u ficneed oo aynu haday weliba soomaali markaynu nahay ma fahanta marka odaga lagu ahaa looga fuqaan dhiilaha anna waxaan dhiilahaa wixii gufi cayayaanka wixii dhibaatadooda dhan haad qabtaan dhiilaha oo wadanka hore ha u socdo khayr aan ku rajeynaa insha allah waana kaftan raalli hawyaa dhib ma laha shukran saaroy aad baad mahadsan tahay xigaha qadka qadka telefoonka ugu dambaansiinayna kadibna barnaamijka ayaan soo xiraynaa dhegeysana dhammaantiin waad ku mahadsantihiin la socodka iyo weliba xulashada star f m saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin mar weliba dhegeysiga iyo la jaanqaadka star f m qadka telefoonka ugu dambaansiinayna soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waxaa ku salaam yuusuf waa bashii xaaji xagadheer bashkaa soo dhowow waa dhow walaalaha maasha allah maasha allah aad baa u falaqeynayseen maasha allah haye fikirkaada maamasaaro asalaamaya dhammaan dhegeystayaasha ni oo fikirkay waxaa waaye waxaan dhihi lahaa madaxweynaha hadda cusub yahay ee waxaa isku baanga baa- isku baankeeyo isku hagaajiye hala siiyo nafaas ma garatay halo
waa tahay bashka waa ku maqlaynaa walaal ah marka waxaan dhihi lahaa madaxweyne waxan buu hagaajin hayaaye bal xoogaa ha la siiyo maaragtay jaanis ha la siiyo wax ku hagaajiyo ma garatay
marka madaxweynaha de lacag hadda farta laga saaray iyo xoolo loo dhiiba ma jirte waa dadkan cashuurta laga qaadayo inuu isku hagaajiyo oo maaragtay isku qoondayo jidadkii iyo ceelashii iyo horumarkii iyo beerihii iyo haddana dhaqaal daraa ka jirta mogtahay haya haya marka dadku waxaad moodaa soomaali haddaan nahay seflbool inaan nahay oo maaragtay aan sugaynin muqofkiiba muqofki marka meel loo dhiibo waxaa la rabaa in bal la siiyo bal horta muddo oo la yidhaahdo bal ukaadiyo oo la yidhahdo haye marka aad iyo aad baan kuusa wadaal macan adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha waa barqa wanaagsan barqalamid ah aad ba mahadsan tahay Eh, bashka dhankaasi iyo eh, qaxootiyaha naga soo haya dhegeystiya ugu dambeeyaan fursad u siina barnaamijka yuhaa Eh, wakhtigii ayaa la soo gaaray dabcan aan barnaamijka soo gabagabayn jirnay tobankii iyo qadar soddon daqiiqo ama tobankii iyo barkii weliba hal daqiiqa ay sii raacday iyo aanu markaasi saacadda dul taagan tahay dhegeystayaasha dhammaan way mahadsan yihiin la socodka idaacadda kuwa kasoo qayb qaatay waa naga mahadcelinaynaa kuwa sidoo kale fikradahooda kala duwan iyo inla wadaagay iyaguna aad bay u mahadsan yihiin barnaamijka halkaasi ee markaasi inooga dhan yahay si wada jir waxaa idinku- idinkugu daadiinaya musac ismaaciil yuusuf bakat kulanka xiga iyo berito intaanu ku kulmayno intaasi ka hor nabadgelyo